waa hagaagi dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka waqooyi baray dhegeysanaysaan dhegeysa dhammaantiin subax wanaagsan harori suban kusoo dhawaada xubinta wargeysyada waxyaalaha kala duwan ee qoraan halkan si toos maalin walba aad uga dhegeystaan dhegeysa waa wargeysyada kale aad deestaan dhegeysato kala daily nation waxaa dhegeystayaasha qeybaha damba u siinaa fursad sida kusoo kaakicin ku abirisay maqalka idaacadda dhegeysta wargeyska u horeeya saaka gacanteeda ku jira waxaa halkan markaasi uu qoraya waxaa leeyahay hasla pain begins dabcan waxaa hadda u bilaabatay hasla oo dabcan waa halkudhigyadii dabcan xisbiga talada haya dhegeystayaal kenya kwanza oo dabcan halkudhig ama halkubeegooda u ahaa hasla oo markaas dabcan lala jeedo in markaasi dadka masaakiinta dabaqa hoose laga soo qaada ilaa heer sare laga gaarsiinayo hadda ayaa xanuunkooda si toos u bilaamaa laleeyahay with finance bill waxay markaasi kaga bilaabatay dhanka dhaqaalaha iyo biilka waa sanad maaliyadeedka labada kun saddex labaatanka labada kun afar labaatanka kadib markii xildhibaanada markaasi ay siixinta oo hadda laga duwo in qaranka uu ku duugay madaxweynaha kenyaanka ayaa hadda markaasi dabcan madaxa gacanta saarteen kadib markii xaarad adag ee wadanka hadda markaasi ka jirto iyo waxyaali markaasi laga doonaya in xildhibaanada iyo sidoo kale wasaaradda maaliyadda iyo xukuumadda ruuto in wax badan ay indindheeyaan fiiriyaan qiimeeyaan kadibna u eegaan meelaha markaasi ku habboon tahay sidoo kalena ay ka bedeli karaan xaaladda waqtigan hadda taagan dhegeystayaal nolosha ayaa hadda markaasi laga hadlaya dhegeystayaal waxaana hadda lagu sheegay in culayska iyo dhibaatada markaas ugu badan hadda ay noqonayso dhanka transportka dhegeystayaal waa gaadiidska dhegeysta ee dadka intooda badan ganacsatada yaryar xilli hore aroortii kacaan oona ay qaataan baabuurta hadday tahay basaska ee rakaabyada qaada dhegeystayaal ama kuwa matatuuda loo yaqaano dhegeystayaal kuwa xaafadaha kale waa dabcan kawntiyada kale u kala gudba ayaa la sheegay in hadda sare u kici doonto dhegeystayaal waxaa markaas la rajeynaya bisha soo socoto in batroolka iyo diiselka ay ku darsami doonto laba iyo toban shilin waana tan iyo markii wasaaradda maaliyadda sheegtay in sanamaaliyaedka labada kun saddex labaatanka labada kun afar labaatanka boqolkiiba lix iyo toban laga dhigay dhegeystayaal isku celcelis ahaan horaan ay ahayd boqolkiiba sideed waxay sheegeen in hadda lala tacaalaya xaaladda wakhtiga taagan ee dhegeystayaal ee dhaqaalaha la doonayo in lagu kobciyo boqolkiiba saddex new turnover tax oo dabcan small business and income between hal milyan waa inta udhexeysa dhegeystayaal hal milyan ilaa iyo dabcan waa shan labaatan milyan upto waxaa markaas iyagana turn over oo markaasi xaaladooda markaas waa ganacsatada yar u noqon doona dhegeysta inkamekooda waxyaalaha soo galo in hasna lagu dalaci doono boqolkiiba saddex shan boqolkiiba waa dabcan shan shilin ayaa hadda markaasi la dulsaaray sokorta k g waa dabcan one k g ama hal kiilihii sokorta ayaa markaasi la dulsaaray lacag ahaan waa kuwa markaasi soo gelinaya gudaha wadanka ama kaga keenaya dibadaha wadamada kale keenaya wadanka soo gelinayo waa qeybta sokorta tani ayaa hadda markaasi dabcan ku riixaysa sidoo kalena in dadka ku qasbaysa in meelaha maqaaxyadaha meelaha markaasi shaha lagu cabo iyo sidoo kale kuwa shaha karsanayaan ama qoysaska shaha karsanayaan inay ku gadan doonaan qiimo markaasi sare sidoo kalena san awoodi karin intii markaasi dukaamada laga aboodayey laga dabcan ay ka adeeganayeen good that require dabcan waxay leeyihi macaanka loo baahnaa ayaa hadda laga yaabaa in ay yaraadaan shan kun waa dabcan advance ama qaybta markaasi keedinta cashuuraha the commercial vehicles dabcan waa qaybta markaasi baabuurta xamuulka dabcan waa baabuurta markaasi qaraadiha waa kuwa rakaabka qaada commercialka ee dhegeysta matatuda markaasi qeyb ka taha ama qeybta markaasi hadda ku ruuxay in ayagana lacagtaasi bixiyaan dhegeystayaal shan kun oo lacag ah oo canshuur ah hal dhibic shan boqolkiiba housing levy oo dabcan canshuurta hal dhibic shan waa shaqaalaha laga qaada dowladda kuwa u shaqeeyo ayaa hadda dowladda ku dharbaaxday in sidoo kale lacagtaasi ay ka jari doonto iyadoo wax gorgortan iyo waxwada xaajood aysan la sameynin kuna sheegtay inay ku qasban yihiin sidoo kalena ay dowladda sheegtay in lagu taageeri doono dadka danyarta ah oo sidoo kale lagu kabi doono dhaqaalaha laguna dhisi doono guryo markaasi qiimo jaban hadda oo xaaladda markaas adag ayaa laisweydiinayaa waa sida nidaamka iyo waxyaalaha markaas isbedelayo iyo waxa markaas u kaydsan ama u qarsoon xukuumadda ruuto oo markaas la doonayo in ay gadaal markaas ay doonayaan dadka inay ka sixi doonaan waqhti ayay qabsadeen dhegeystayaal ay sheegeen in hadda ay doonayaan in xaaladda ay hadejiyaan ama ay dabcan qawoojiyaan ay ula jeedaan dabcan dhanka dhaqaalaha waxaana ay sheegeen in isbeddel ay doonayaan inay ka midheliyaan dhegeystayaal haddaba maxaa dhacayaa haddii sidii la rabay hadday markaasi dadka taageerayaasha kenya kwanza ay waayeen dhegeyste halkan waa dhanka siyaasadda mar kale wargeeska daily nation ayaa isagana warbixin kala daba dhigay bogga afaraad iyo shanaad halka kii hore boggii lixaad u ahaa dhegeystayaal wargeyska wuxuu leeyahay opposition state waxay markaasi hadda la qorsheynayaa in la qabto dhegeystayaal dabcan dibadbax oo ka dhici doonto caasimadda city waa asbuuca soo socda dhegeystayaal sida markaasi ay qorsheynayaan mucaaradka ee zamiilo moja hal dabcan dabcan waxaa wargeyska oo halkan saaka farweyn uu ku qoray dabcan dhaabacyo weyn oo markaasi soo gaartay mise isbiirsadeen hadda waxay markaas azimiyo ay ku qasban yihiin in tani aysan u dulqaadan karin waxay sheegeen in dimuqraadiyadda meesha ka baxday waxaa sidoo kale ay sheegeen in markaasi handadaad xoogan lagu wado dabcan wadanka waxaa sidoo kale ay sheegeen in la kala geenayo wadanka waxaana sheegeen in dictatorshipnimo ama uud sheegasho xoog oo ay ka socoto baarlamaanka iyo sidoo kale xukuumadda ruto azimiyo chief ayaa hadda markaasi kasoo hormuuqanaya sidoo kale waynaya dabcan taageeradii oo xoognaa oo markaasi uu doonayo in baarlamaanka uu markaas ku kala shaandheeyo ama sidoo kale kugu ligligo kadib markii dhanka kale dabcan laga xoog batay waxaana hadda uu eedanta markaas oo eedan ku saaraya xukuumadda ruuta uu hogaaminaya kuna sheegay in ay markaasi uu gacan ku dhigay xildhibaanada iyadoo qaarkoodna uu markaasi kale xodxodanayo qaarna markaas uu handidayo qaarna markaas uu laaluushayo waa siduu hadalka u dhigaya ruuto ciidamo dabcan waa ciidamadiisa oo markaasi loola jeeda kuwa baarlamaanka markaasi ka mida ma aha ciidamada markaasi dagaalamo iyo kuwa ma aha balse waxaa leeyihiin troops waa dabcan waxaa loo jeedaa dadka waa haliyadiis ah oo dabcan ka tirsan ama xildhibaanada baarlamaanka ku matalo waxay markaas hadda sheegeen inay ku adkaatay dabcan cadaaladii waxyaalihii markaasi inta badan ay raadinayeen sidii ay markaas uga maray dhalin lahaayeen una u iqi lahaayeen una yareyn lahayen xaaladda hadda markaas wadanka ka taagan ee dhanka dhaqaalaha haddii waxay markaasi noqotay in keliya hadda ay raadinayaan doonayaan markaasi lagu tuso awoodooda ee dhanka dibadbaxa ay markaas ay ilaaminayaan mucaaradka dhegeysa sida wargeyska bogiis afraad iyo shanaad uu qorayo gabadha lagu magacaabo mucaaradka oo sidoo kale ayadana ka tirsan xisbiga la ah azimiyo oo maada karwa the only time waa waqhtiga keliya la haysto hadda markaasi aan si dhibaatadan aana kusii jeri waa inaa markaas hadda istaagnaa oo waa only time oo hadda aan ogolaan karnaa dabcan oo in aan dictatorship lagu dabcan laguna maamulo waxay leedahay tani waxaan ka doorbidaynaa inaan soo bixino sidoo kalena aanan kala qaybsamin dhegeystayaal waanan kala qaybinaya laakiin dadka ayaa tan never be hable dabcan waxay markaasi noqon dadka ayaa wadanka leh oo ma noqon doonaan dad markaasi caawinla-aan waa dad aan markaasi caawinaad caawinitaan la-aan ay wadanka ka haysanin tani waan kasoo horjeesan doonaa oo hogaamiyaasheenna ayaa markaasi horkici doonaan tani ma aha mid markaasi dimuqraadi ah ma oyn doono oo dabcan ma calaacalin doono balse waxaan ka dhiidhinaynaa waxaan markaas anaga leenahay oo dib ayaa markaas u soo celinaynaa wadanka oo xaaladda kuma sugnaan doono oo sida la rabo lagama yeelan doono we are going back to the people dib ayaan dadka ugu noqon doonaa dhegeystayaal macnaha ee ula jeeda gabadhaasi inay sheegayso si toos ah waadixna ay u caddaysay in dibadbax markaasi ay sheegayaan inay markaasi ka qaybgalayaan dhegeystayaal hadda waxay markaasi qorsheynayaan oo sidoo kale sheegeen in isbuuca soo socdo tani ayaa la sheegayaa ama ka dhigi doontaa dhegeystayaal inay laga yaaba in xaalad kale ay lasoo kulanto xukuumadda ruto haddii markaasi taageerayaashiisii kenya kwanza oo markii hore asaga soo doortay kuwa mucaaradka hadda markaas isbiirsadaan in cawaaqib kale ee kaga dhalan karto dhegeystayaal taageero xoogan halkan ay kasoo bixi karta laleeyahay sida quburooyinka dhanka siyaasad kuwa ka faalooda ee kaga waramayaan dhegeystayaal wargeyska ayaa saaka faahfaahin kaga bixinaya dhegeystayaal madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaada gashagua wuxuu asagana markaasi siiday lacag gaaraysa lix iyo toban dhibic toddoba bilyan oo lacagta dalka waa dabcan lacag lagu talagalay dadka waayeelada iyo sidoo kale agoonta waxaana uu sheegay in lacagtan la doonayo si hufan in loo kale loogu qaabiyo dadka waayeelada oo dhibaato xoogan ay ka haysato muddooyinkii ugu dambeysay waxa uu sheegay one million beneficiaries oo dabcan iniwa jamii cash transad program oo mar hore soo bilaabatay way bilaabanaysaa dhegeystayaal mar dhow oo markaasi waa bishan dabayaaqadeeda dhegeystayaal iyo ilaa bisha soo socoto ayuu sheegay madaxweynaha ku-xigeenka oo in badan markaas uu sheegay inay ka maqneed ilaa sanadkii dabcan waa novembar sanadkii hore uu sheegay in markaasi wadanka xaalad lacag la-aan ay soo wajahday hadda ayuu sheegay isagoo markaasi raaligelin u eg mid bixinayo sheegana in lacagtan hadda la doonayo in dhammaan la wada gaarsiiyo duqeyda sidoo kale dadka ah caruurta ogoomada oo markaas intaa garabkaan aan lahayn waxaana lacag aada u tiro badan oo markii u horreysay la sii daayay dhegeystayaal oo hadda dhammaan u soo marayso wasaaradda shaqaalaha iyo sidoo kale social protection head oo markaas la bixin doono lacagtan dhammaanna la wada gaarsiin doono si ay caruurta yar ee agoommada iyo sidoo kale dadka waayeelada iyo dadka markaas baahiyada gaarka qabaan ee lacagtaas u helaan qof waliba waxaa markaasi uu heli doonaa lix iyo toban kun oo sida markaasi madaxweynaha waa madaxweyne ku-xigeenka uu sheegay oo lacagtii markaas in muddo ka maqnayd juun ilaa iyo julaay labada kun saddex iyo labaatanka food dabcan waxaa sidoo kale uu sheegay in xaaladahan ay hadda waa xaaladaha wadanka markaasi ka jiray in hadda ay markaasi kasoo kabanayso sidoo kalena mar kale aysan la hilmaami doonin waxa uu sheegay in lacagtan dhammaan la wada gaarsiin doono loo marin doono bangiyada kala duwan sida bankiga cooperative bank equity bank kenya commercial bank kenya women microfinance bank national bank of kenya iyo sidoo kale post bank ayay markaas u wada mari doonaan lacagahaasi oo in muddo ay ka maqnaayeen sida uu sheegay madaxweynaha waa madaxweyne ku-xigeenka dhegeystayaal regaada gashaawa hadda waxauu leeyahay lacagtiina waad heli doontaan isbuuca soo socdo ilaa i bisha kale ayaad heli doontaan dhegeystayaal inagoo markaas dabcan liinla soo marin doono bangiyadii kontraktada lala saxiixday ee lix markaasi ka tirsan sida madaxweyne ku-xigeenka regaada gashaawa uu sheegayo dhegeystayaal waa dhegeystayaasha bal iminkan qaadka teleefoonadan si eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka uqeybari ayaa dhegeysanaysaa saaxiiba dhammaantiin meel walba joogtaan iyo si walba noo dhegeysaneysaan ood ku maasintii la socodka dhegeysiga dhammaantiin saaxiibayaal bal qadka telefoonka saaxiibka ugu hore ee deegaanka ku sugan saaka siduu ku abriisay siduu kusoo kaakacay walaal soo dhow subax wanaagsan oo ku salaamaya halkaad ku sugan tahay salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu saaxiibii waran waa fiican alxamdulilah soo dhow wanaagsan jimco wanaagsan waa maxamed tabane gaarisa dhikabuurey maxamedow ka waran dhikabuurey aad baa loo fiican saxaabow aad baa loo barwaaqaysan yahay alxamdulilah haye
shalanayo geeriyar bana gasho gabar baa shalana geeriyoota umulaheeda umul racaday idis yar oo ay ka tagtaa xaala laga barya gelin oo hil marka ilaahay unaxariistaan leenahay anigaas naga koriskiis ilaahay noo kaalmeeyo aamiin dhegeystayaasha dhammaanna waxaan leeyahay jimco wanaagsan reeguyo walaashii kaamina tabanana waxaan leeyahay subaxda ku wacanaato asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu xigaha kale qaadka telefoonka jimco wanaagsan soo dhow walaale wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu magacaagii sheeg fadlan
yusufakado waan ku salaamo waa xareed oo joogo kamude kamuude ka waran xareedow in adeer waa lagu fiican yahay alxamdulilah wax dhib ma jiro haye aad baa isku socodka gaadiidka iyo waxbarashada si fiican baa loogu dareeray miyahow aad baa loo fiican yahay alxamdulilah intaan ognahay wax dhibaan ma jiro aad baa nabad baan kusoo kacnay haye marka alxamdulilah ilahay ba inigana waa idin salaama insha allah
star f m soo dhow walaal subax wanaagsan
subaxa lamida yuusuf ow jimco wanaagsan walaal jimco lamid ah soo dhowow
waa dhan walaalka qoyskeen waay alxamdulilah ismaamul goobaha nagu sugnay wax dhibaato malaa ilaahay baa mahad iskale alxamdulilah ganacsi waa la furtay waxbarashada waa la aaday ganacsiga waa la furtay amniga alxamdulilah walaalkeenka xanuunsanaa shalay sheegana ilaahay ha caafiyo inta lamid asagaba ilaahay ha caafiyo walaal adiga dhegeystayaashana jimco wanaagsan
star f m subax wanaagsan soo dhowow assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa macalimow xagardheere ma garad soo dhowow
nabad baan ku soo kacnay aabba macaan nabad baan ku soo kacnay ilaah baa mahadle ilaahay mahadiisa lama soo koobi karo ma garatid haye neeru bisee lagu ahaa intaad ka warqatid alxamdulilah
intii bugto allah caafiyo intii caafimaad qabto allah u ziyaadayo muslimiinta ilaahay waafoq allah ka dhigo aabba macaan intii dhimata allah u naxariisto assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu wamaadsan yahay dhegeystaha kale qadka telefoonkan c star f m soo dhow walaal subax wanaagsan jimco wanaagsan assalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu
maasha allah maama xaliimo salaad waaye maxaliima ka waran mandheera iyo bulagaray
wallaahi naxariista ilaahay waa qabnaa ogaa intii bogtana allaha noo caafiyo intii dhimatayna allaha u naxariista wiilkan garoobka ku jiro laga dhintayna asagana waxaan leeyahay intii dhimatay allaha u naxariisto miskiinanta gogosha looga tagayna allaha la koriyaan leeyahay insha allahu wallaahi nin walba hoshiisa waan wataa ogaa dhimashadan allaha noo kala dheeray
shukran muslimiinta dhanna boqol iyo toban iyo afartan ku salaama insha allah macal istaasan
star f m subax wanaagsan soo dhowow
mardacada siga masaajidka oo soo socdaay assalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu subax wanaagsan soo dhowow wax lamida waa qordheer burbur county mandheero kor u hadal hadda waa kii kor u hadlaysee waa qordheer burbur countiga mandheero haye ka waran buruburu gabara gabara aan la hadlay marka hore haye ka waran buruburu see lagu yahay saakasee kusoo kaakacdeen xafada burbur qabow qabow iyo wallahi istiraax iyo qabowkaa la iska arag bukado
haye faxfax miya alxamd alxamd iyo faxfax miya
wallahi faxfax wax kasta su ilaa igu talagalay alla subxaana watacaala su ugu talagalay waaye shukran markaa bukado dhammaantiin waa idin salaamay dhammaan inta maqalkeedin muuqay taqaan muslimiinta dhammaantood waan salaamay markaan halle ilaaha laga cabsado Waa idin salaamay.
maasanid waa dhegeystaha kale aan siiyo star f m soo dhowow
الو السلام عليكم wcalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu
وعبي المختار الحمد لله cabi halkay ku sugan tahay
جارس جارس ديكابوري dhikabuure ka warab
الحمد لله انت انك ورطة النبض بالو بريء haye
لا انت لو حمد دبات ما جبتوا ان الدنيا هي نبض الحمد لله وعيني سلامة يا عيني shukran star f m subax wanaagsan
السلام عليكم wcalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu magacaaga magacii waa maxmed cabdullaahi barquuq codkaada sare u qad fadlan adoo mahadsan waa hargabaahe waa labanaa barwaaqo isa ilaahay ugu talagalay wax u kala socdaan haye waa jumco dugsi lama aadin iskuulka waa la aaday dufaanada waa la furay waa la isdhex marayaa sida ilaahay ugu talagalay baa yaan ku jirnaa waa barwaaqo nabad adiga iyo dhegeystayaashin waxaan leeyahay jamco mubaarak maalinta idin wanaag shukran star f m subax wanaagsan السلام عليكم سبكت wcalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu رشيد إبراهيم بمواني bumaani ka waran وافعن والله نود باجر تغبو وبون جرموغي الأد لو فعي اسكولي والله دري السوق ولا آدي نبات يبر وغر والله كسو قاقعي سومالي خان ولا تنبان لي عذقن واكو السلام shukran star f m subax wanaagsan
الو soo dhow magacaaga
السلام عليكم wcalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu عبد الله حسن وديس كاسوعي ka waran
ما شاء الله الحمد لله haye
الحمد لله الهي نبض ونقوة بريسي mhm
الحمد لله ادى لو في عوات في عندي سوما alxamdulilah shukran star f m subax wanaagsan jimco wanaagsan soo dhow السلام عليكم يوسف بكت وابدع حافظة جدة وافقع حجي afka ka waran xaafadda jidda
الحمد لله رب العالمين بغل بغل بش بش برواقة أنا مدين الحمد لله قبو برواقة haye
الحمد لله هذا الهاي انت انا سحر برا كوع ما اسكال الهاي الحمد لله رب العالمين انا السلام shukran star f m subax wanaagsan
السلام عليكم wcalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga
cabdi taanrifa waa isbukadow cabdow tanaarifa ka waran alxamdulilah ma jaanku badan nabad baa lagu cabari waa la fiican bashbash buraaqa si ilaahay ugu talagalo alxamdulilah ganacsiga duqa marka alxamdulilah ilmaha maanta faraxsan oo jimco ah Mm, marka jimco wanaagsan baan ku leeyahay alxamdulilah.
shukran aad baad mahadsan tahay xigaha khadka telefoonka subax wanaagsan soo dhowo jimco wanaagsan
wanaagsano waxaan walaalkay aad baan ku salaamayaa yuusuf bakad waa farxiye kauntiga wajeer soo dhowo farxiya
alxamdulilah si fiicanaan ku abraysanno hadaleynta ugu badan ee muslimiinta meel kastay joogaan ilaahay naga taqabalan ilaahay muslimiinta kor u hadal kor u hadal farxiyo
waa walaal kor u hadal uma maqalno
walaal waxaan leeyahay muslimiinta meel kastay joogaan ilaahay nabad ha ka dhigan dheelaayo muslimiinta meel kastay joogaan jumco mubaarak adigana walaalkay jumco mubaarak aan ku leeyahay shukran aad baa mahadsan tahay jimco mubaarak adigana xigaha kale khadka telefoonka subax wanaagsan soo dhowow
وانكم سلام السلام عليكم wcalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu تمام شبح emem shabaax ka waran shabaax saaka الحمد لله والله ما شفت أنا المها الدكسية أسبيلك وي آدي الدكسية وحرين هاي mhm
الحمد لله إلههم مالين عافمات إله نسيم مالين وأنا سلام يا مدام عن آد ولا يا بنا دولة هذا واحد أخرني شيء وما أرتدنا أي كسي والدبو mhm سحر بر كي ما والله يا بنا هذا والله سي درا يا لا ليه ما يا بنا هني aad baa mahadsan tahay emem shabaax xigaha khadka telefoonka kala siiyo star f m subax wanaagsan wcalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu mursal haye
اه والله النبي والله لو نبض بريني علي haye
هذا الهاي تقول وهاي سحر برا عرك الكشرة رومين لما راب لا ياي intee maraysa hadda
hadda meel xun ayba marhaysaa qalkaaba waabay sidii oonigii shalay musqus ku dhahay ahaanay noqotay arrinta kulli adi hadda adi hadda halkee maraysaa
hadda waxaan marahayaa magaalada cajos boos la yidhaha cajos boos ma maqay magaalada maa ka sii baxaysaa
waa ka deeqaya meelaan aamani waa garalaay cabdisabo inaan ka- kaala soo hadlaa ka cabsana
intee kala soo hadlaysaa
cabdisababo inaan kaala soo hadla
hee yuusuf ow taasaan ka habsanaya maxaa ina saxir barba ma waan hadda ilmihii iskuulka laga soo fiijiya cidda loo joogo ciddibana ma wada qaadaysaba aad iyo aad shukran
ha maasanid mursalow
waayo waayo, Mursal.
waa ku salaamay adiga iyo ha mursal ee bal kaar aan ku siiyo adoo raalli eh, bal nambarkaad ii sheeg
zero seven haye
zero four zero seven zero four
ninety one ninety one
ninety one ninety one ma qortay zero seven zero four ninety one ninety one miya
zero seven zero four ninety one sixty eight zero two waa zero seven zero four ninety one sixty eight
zero two zero two waa zero seven zero four ninety one sixty eight zero two
yes isaaq mursal aadan isaaq mursal aadan haye isaaqo shukran
Ay, khayr aan kuu rajayna aye waa tahay dhegeysan idaacaddi star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan subax wanaagsan jimco wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal gobolba joogtaan iyo solbaad inoo maqlaysaan star f m codka gobolka waqooyi ee beri ayaad nagala socotaan waxaad nagu soo dhawaataan barnaamijka hoggaan kasta gaar ahaan xaaladda dalka subax walbo saniin arbaco iyo jimcaha ayaad ka maqashaan warbaahinta star waa saddex iyo labaatanka bisha lixaad ee juun sanadkuna waa labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal barnaamijka hogaanka ee xaaladda dalka arrimaha siyaasadda ayaanu gudogelaynaa barnaamijka intuu hawada ku jira waxaa si toosa idinla socodsiin doona anigoo ah musaab ismaaciil wajadaha kala duwan ee idaacadda ayaad naga maqlaysaan haddii aad joogto caasimadda nairobi waa hal ibir shan dhibic sagaal haddii aad ku sugan tahay soomar xebeedka mombaaso iyo nawaaxigeedana hal ibir saddex dhibic shan ayaad si toosan uga dhegaysanaysaan garisa iyo dhadhaab sagaashan iyo toddoba dhibic hal ayaad naga maqlaysaan wajeer iyo habasweynna sagaashan iyo toddoba dhibic saddex ayaad nagala socotaan dhegeystayaal haddii aad ku sugan tahay dhankaasi iyo mandheera iyo weliba deegaanada hoostaga ilaa xuduuda sagaashan iyo toddoba dhibic shan ayaad nagala socotaan tanariva iyo masalani sidoo kale mawjaduhu waa sagaashan iyo toddoba dhibic xal marsabit haddii aad joogto waxaad si toosa inogala socon kartaan siddeetan iyo toddoba dhibic toddobo dhankaasi iyo isiolo meru balambala banaaney iyo madoogaashe hal ibir labo dhibic saddex ayaad si toosan uga dhegeysan kartaa si guud barteena internetka ama website-ka www star f m t o k e halkaas ayaad kala socon kartaan wararka iyo weliba barnaamijyada idaacadda dhegeystayaal sidoo kale si toosa live aad halkaasi ugala socon karaysaan dhammaantiin waan idin soo dhoweynayaa dhegeystayaal barnaamijka arrimaha markaasi siyaasadda xaaladda dalka ayaanu gudageli doonaa barnaamijka maanta waxaa idiin daadiin doona anigoo ah muscab ismaaciil dabcan aalaab waxaan u ku eegnaa barnaamijkan arrimaha siyaasadda dhegeystayaal waxyaabaha markaasi dalka ka taagan arrimaha markaasi la xiriira ee waxyaabaha dalka ka soo cusboonaaday iyadoo oo aan ogsoonahay inay soo jireen maalmihii lasoo dhaafay iyo isbuucyadii aanu ka soo gudubnay isqabqabsi siyaasadeed si gaara kaasi oo u dhexeeyey xildhibaanada dhegeystayaal ee baarlamaanka markii xildhibaanada laga soo tagana isqabqabsigaasi oo xildhibaanadooda kasii sareeya dabcan waxa u dhexeeyey dhanka mucaaradka iyo dowladda iyadoo mucaaradku ay leeyihiin waxaanu difaacaynaa shacabka iyo weliba kenyaanka waxaanu ka difaacaynaa eh, arrimaha la xidhiira waa taxationka ama canshuuraha badan ee lagu soo rogayo iyo dhibaatooyinka nooleed ee iminka ka jira dalka ayaanu ka difaacaynaa ay leeyihiin dhankaasi iyo dowladda iyaguna waxay leeyihiin dabcan waxaanu ka hadlaynaa maanta mehe waa berito oo waxaanu ka hadlaynaa waa long term plan qorshaha fog ee markaasi lagu jihayn karo oo sidoo kale inaan caloosha u dhuujisanno maanta oo xanuunka maanta beri ee markaasi farxad inoo noqotay ay leeyihiin ay ku doodayaan labadaasi waad ogsoontihiin dabcan halka la isaga yimaaday oo labadii kun laba iyo labaatankii ayay markaasi soo bilaabatay ee, isjiiditaanka iyo weliba inay markaasi noqdaan rag xifaaltamaya laakiin waad ogsoon tahay oo mucaaradku waa lagaga awood badiyey waana loo awood sheegtay dhankaasi iyo baarlamanka dhammaan sharciyadii ee dowladdu doonaysay waa ay meelmarisa dhegeystayaal iminka raila odinga waxaa leeyahay nin mar ahaa nin awood badan oo iminka laakiin u muuqdo nin sii liicaya ayaa leeyahay nin u muuqdo gabal gabal dhacay dhegaystayaal ama gabal sii dhacaya ayuu u muuqda ayaa leeyahay iyadoo sababo kala duwanna loo aaneynayo waxaa leeyahay miyuu noqon doonaa nin markaasi mar kale haddana dib ka soo labakaclayo oo raylagii la garanayay noqdo maadaama hadda awood loo sheegtay mise sidan ayaa lagu duugi doona ayaa leeyahay oo siyaasad ahaan markaasi uu uga bixi doonaa stageka dhegaystayaal waxyaabaha iminka loo aaneynaya sidaasina loo leeyahay waxaa ka mid ah in inta badan xildhibaanadii isaga xitaa xisbigiisa ama azimiyu ahaayeen xitaa xisbiga isaga uu hogaamiye ee odium ka tirsan inay ku gacan seereen sidoo kalena ay ka soo horjeesteen go'aamadii uu isagu siiyey ama go-ahaadhkii uu siiyey dhegeystayaal waxaa la isku ogaa inay ka soo horjeestaan uu codaynta sharciga baarlamaanka la horgeeyey laakiinse waxaa dhacday in inta badan ama xildhibaano badan oo ka tirsan ama kala bar xitaa aan dhahno xildhibaanadii mucaaradka inay u gooyeen kala fadhigii aysan imaanin waa markii la meelmarinayay sharciga ugu horeeyey dabcan kadib waxaa dhacday in la dhahay soo qora waa waxaa loo yaqaana abology ama inay markaasi ka cudur daartaan waxyaabaha qof walba uu balfaahfaahiyo sababta uula maqnaa haddana waxaa leeyahay xildhibaano kooban oo keliya odium ka tirsan ayaa iyagu markaasi soo jawaabay badina way iska dhega jireen hadalkii raila odinga iyo weliba hogaanka sare xisbiga odm taasi oo mar kale raila odinga ka dhigaysa ayaa leeyahay nin markaasi u muuqdaa inuu kusii socdo wadadii uu cidladu ku istaagi laha ama ku marlaha dhegaystayaal laakiin haddana fursado kale ayaa furanaya leeyahay oo raila odinga uu markaasi dib uga soo labakaclayn karo waad og tahay oo marar badan waxaa dhacdaa markii siyaasadda laga soo gudbo doorashadana laga soo gudbo in inta badan falanqeeyaasha iyo kenyaanka iska dhaadhiciyaan oo isdhahaan markaasi raila odinga waa ay u dhamaatay ama siyaasad ahaan oo markaasi waaway ka taallaa ama waxyaaba lamid inay dhahaan laakiin haddaan la arko ninkii awoodle oo firfircoon xildhibaano badan ama siyaasiyiin badan jeebka soo gashtay dowladdii dhibaya sidoo kalena qaylidiisa wax badan ay u tarayso shacab badan helayo laakiin hadda calaamata su-aalay saarayaan waxay leeyihiin arrintaasi ma noqonaysaa markii ay suurtageli lahayd markii markaasi mar kale ay u suurtageli lahayd hadda dhegeystayaal markaad eegto waxyaaba badan ayaa iminka laysku haystaa waxyaabahaasi waxaa ka mid ah in madaxweynaha dalka william ruuto uu yahay qofka koowaad ayaa leeyahay ee markaasi siyaasad ahaan raila odinga iminka dhulka gelinaya siyaasad ahaan markaasi dilaya sababta uu ku dilayo iyo weliba qaabka u dilayana waa in uu awoodiisa iyo awooddii xildhibaanada iyo waxyaabahaasi oo dhan uu kala wareegaya leeyahay maadaama kol hore aanu ogsooneyn in xildhibaano badan si gaara xildhibaanadii iyagu ahaa waxaa loo yaqaana independent ama sida madaxa bannaan lagu soo doortay ee xisbi aan kusoo gelin inuu la wareegay kadibna xildhibaanadii jubli inuu la wareegay kadibna xildhibaano xitaa waxaa jira u d m oo kale xisbiga markaasi soomaalida ma ninka soomaalida uu hogaamiyo iyaguna wuu la wareegay iminkana kuwii o d m ayaa loo soo dhigtay halkaasi ay maraysaa arrintu dabcan in raila odinga hadda leeyahay ma wuxuu noqonayaa nin markaasi sii lumaya nin sii liicaya siyaasaddii iyo awooddiisina markaasi noqoto mid lasoo afjaro yaa ka dambeeya yaa soo afjaraya dabcan madaxweynaha dalka william ruuto ayaana markaasi siyaasad u ciyaaraya leeyahay sidoo kalena u dayakaarto turub ayaana markaasi iyo waxaa loo dhigaya leeyahay dabin siyaasadeed iyada oo waxyaabahaasi oo dhan laga galay dhanka waxaa loo yaqaana loyalties dhegeystayaal waxaa laga galay dhanka shakhsiyaadkii isagu u dhadhowaa ee isku xisbiga ahaayeen ee odium ka tirsanaa xildhibaano hadday ahaan lahaayeen haddii ahaan lahaayeen gofanayaal qaar iyo siyaasiyiin kaloo aad u tiro badan waxyaabaha ilaa iyo hadda iminka la leeyahay miyay noqon doontaa markii ugu dambeysay miyay noqon doontaa waa bil dhammaadka waa dhammaadka ee dabcan taariikhda iyo weliba safarkii siyaasadeed ee raila odinga iminka waxyaabahaanu ku eegi doona barnaamijka arrimahaasi ay noqon doonaan dhegeystayaal iyo azimiyo oo iminka ku doodaysa sidoo kalena isugu yeertay kulan deg dega iyo kulan looga arrinsanayo xaaladda iminka dalka ka taagan maalinta talaadada ee soo socota dhankaas iyo kamukunji waanu eegi doonaa qodobkaasi sidoo kale dhegeystayaal isagoo faahfaahsan taasi oo leeyahay waa midda sidoo kale wadada u furan raila odinga ee leeyahay ee hadda dhulkan uu ku dhacay uu keliya uga soo kici karo waxaanu eegi doonaa waddadaasi u furan ee xitaa faranqiyaasha arrimaha siyaasaddu ay leeyihiin waa waddada keliya isku badbaadin karo oona uu ku kasban karo shacbiyad badan maalmaha soo socda isbuucyada soo socda ee bilaha soo socda maadaama sharcigii baarlamaanka ee shacabka ay ka soo horjeedeen la meelmariyey waa fursadda u furan ayaa leeyahay laakiinse dhanka siyaasad ahaan markaad eegto iyo awooddii lagu lahaa aqalka baarlamaanka waxaa leeyahay iminka waa nin markaasi aad moodo inay markaasi uu lumiyey inta badan xitaa markaad eegto waxaa leeyahay madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta oo ilaa iyo hadda ah gudoomiyaha xisbi isbahaysiga azimiyo isaguna waxaa u muuqda wuxuu u muuqda ayaa leeyahay nin aan markaasi dhab aan ka ahayn sidoo kalene aan xitaa doonaynin inuu aana danaynin arrimaha azimiyo iminkana u tafaxiday sidoo kalena diiradda saaraya oo keliya arrimaha amniga ee gobolka ama weliba inuu ka shaqeeya leeyahay dhexdhexaadinta waa gobolka africa arrimahaasi ama peace making waxa loo yaqaano dhegeystayaal ayuu u tafaxiday leeyahay oo arrimihii azimiyo iyo arrimihii rayla iyo buuqi markaasi mucaaradka waaba iskaga baxaya leeyahay ninkaasi maadaama xitaa qudhiisu xisbigii lagu haysto ee jubli waxyaabahaasi oo dhan waxay hoos imaanayaan kala furfurka ku imanaya azimiyo dhegeystayaal kala furfurkaasina waxaa laga dareemay sharcigii la meelmariyey ee baarlamaanka la horgeeyey waa halka markaasi lagu tesgaranayey marka lagu eegayey bal reela odinga inuu awood markaasi iminka uu leeyahay ku leeyahay baarlamaanka inuu awood dalka ku leeyahay marka laga soo tago awoodda shacbiyadeed iyo weliba qeybaha markaasi dalka gobolada qaar ee uu haysto laakiin haddana meesha ugu muhiimsaneed waxaa leeyahay waxay ahayd in uu isku dayo bal xitaa inuu difaaco uu isdifaaco oo xitaa bal ha laga badiyee xildhibaanadii isagu taageersanaa isbahaysigiisa ku jiray inay wuxuu isagu uu rabo ay u codeeyaan laakiinse maadaama xildhibaanada qaarna ay ka aamuseen qaarna ay xitaa imaanin qaarna ay ka soo horjeesteen isagoo arkaya ay u codeeyeen in sharcigaasi ama hindisa sharciyeedka uu meel maro waxaa leeyahay waa arrinta iminka ka dhigaysa nin meel cidlo taagan waad og tahay dabcan dhegeyste oo waxaa lasoo maray waxyaabo badan buuq badan ayaa lasoo maray xitaa hadda markaad eegto qaar ka mid a xisbiyadii ayaa ka baxeen azimiyo oo isagu uu hogaamiyey raila odinga jubli oo ka mid a saddexda xisbi marka laga soo tago xisbiga o d m iyo xisbiga wiper xisbigii saddexaad ee ugu weyn ah ama xisbigii labaad oo marka si kale loo dhigo hadda waad arkaysaa oo wakaasi iskaga baxeen xildhibaanadii oo la fahmi la yahay kuwa kooban oo keliya ilaa afar shan ayaa la safan raila odinga ayna leeyihiin falanqiyaasha iyaguna waa la sugayaa marka ay dhanka dowladda aadi doonaan yacni goorme ma beriba mise biri dambe ayaa leeyahay mise waa asbuuca dambe marka loo eego xaalka iyo halka ay wax marayaan hadda waad aragtaa oo uhuru qudhiisi aanu ka hadlayna dhegeystayaal oo markii hore loo malaynaya inuu awood u yeeli doono ka dhex shaqayn doono sidoo kale xildhibaanada jublii uu ku qancin doono inay sharcigaasi bal meel marinin oo ay ka soo horjeestaan maadaama tir ahaan laga badan yahay mucaaradka aanu kusunahay laakiin haddana waxaa leeyahay bal inay ismuujiyaan ay ahayd la arko bal inay israaci karaan hal af ay ku hadli karaan hal waddana ay mari karaan laakiin iminka kala furfur weyn ayaa u yimaaday xisbiga jublii oo laba u qaybsamay qaarna oo kooban oo leeyahay waxaan taageersannahay rayla intii kalena waxay u carareen dhanka iyo dowladda iyaguna madaxweynihii hore xitaa xisbiga waa lagala wareegay oo isagu waxaa leeyahay maadaama isagu lagala wareegay xisbigii muxuu iminka qaban doonaa muxuuna ka tari doonaa isbahaysiga azimiyo raila odinga sidoo kale muxuu u tari doonaa ma meel cidla intuu dhigay ayuu sidoo kale isaga baxay oo waxyaabaha iminka la isweydiinaya dhegeystayaal sidoo kalena qeybta ka noqonaya ee dhibaatooyinka ee ka jira sidoo kalena codeysyada iminka ku soo cusboonaaday ninka lagu magacaabo raila odinga oo leeyahay hadda madax xanuun iyo weliba jahwareer iyo waxaa loo yaqaana state of dilema inuu ku sugan yahay xaalad markaasi laba daran mid kala dooraa waxyaabahaasi oo dhan waxaa ka mid xitaa inay lagu guuldaraysta waxaa loo yaqaana bipartisan talks xitaa raila odinga iyo tiimkii uu diray waan ogsoonnahay inay awoodi waayeen inay ka soo miro dhaliyaan wadahadalladii kala dhexeeyay dowladda ayaa qayb ka ah iyaduna taasi oo sidoo kale dabcan u ogolaanaysa ayaa leeyahay inay awood sii helaan sidoo kalena xildhibaanadii mucaaradka inay kasii khashdhacaan kuwii muxaafadka ahna ee awood iyo moraal iyo weliba ay sii helaan firfircooni kale ay sii helaan dhegaystayaal dhibaatooyinka iyo dagaalada iyo weliba isqabqabsiga ka dhex jiro isfahmwaaga isbahaysiga zimiyo waa qayb kale oo ka mid ah madax xanuunka reyla udinga dhegaystayaal sidoo kale in dadka isaga ku dhadhowaa ay yihiin dad aan is-afahmaynin dad isaga hadalkiisa aan yeelaynin iyaguna waxaa leeyahay waa madax xanuunka kale ee reyla udinga iminka haysta dhegaystayaal xitaa waad og tahay oo markii ay doonayeen inay ka qaadaan qaar ka mid ah ragga ama dadka hoggaanka baarlamaanka si gaara minority wib oo kale iyo weliba senatka waa kuwii xataa laga soo horjeestay oo buuq iyo dhibaatooyin halkaasi ka dhacay si guud dhegaystayaal waxyaabaha maanta aanu barnaamijka ku eegi doonno waxaa leeyahay awoodda reyla odinga oo sii liicayso kadib baarlamaanka oo markaasi iyo xildhibaanadiisii iyo dadka isaga ugu dhadhowaa oo iminka noqday shakhsiyaad reyla odinga iska halmaamay dhankaas iyo dowladdana usii cararaya waxaa leeyahay miyay ka soo wada bixi doonaan maadaama hadda mid mid loo furfurayo mid mid ay usii siibanayaan oo qof walba uu doonaya inuu kasoo quracdo kasoo qadeeyo kana soo cashiyo aqalka madaxtooyada waxaanu ku hadlaynaa wax xildhibaanada mucaaradkii weliba hogaamiyaasha kale ee lagu soo doortay tikidka azimiyo waxyaabahaasi oo dhan ayaa markaasi isku biirsaday ninkan rayla odinga dhegeystayaal madax xanuunkiisii jahwareerkana halkaasi uu ka bilaabanaya waanu eegi doonaa fursadda kale ee u furan iminka la sheegayo ee la xiriira arrimaha dhankaasi iyo weliba dhegeystayaal waxaanu eegi doonaa arrimaha la xiriira waa azimiyo oo ku baaqayso kulan wadatashi iyo inay samayn doonaan waxa ay ugu yeereen dadka inay isugu yeeraan kadibna tallaabada xigta ee la qaadi doono the way forward ay dhahaan the way forward kadib markii la meelmariyey waa shar hindisa sharciyeedkii maaliyadda bal aan soo qabto qadar adeega qaybta ka ah barnaamijka dhegeyste marka cudurada hore laga ogaado waxaa jira xulashooyin badan oo daweyn ah natiijo wanaagsan iyo soo kabasho deg deg ah isbitaalka agakhan university hospital waxaa daryeelkaaga bixiya dakhaatiir markaasi khibrad leh oo ay taageerayaan teknolojiyadda ugu dambeeyey iyo qalab heer caalami ah koox khubara ah oo ka kala socda takhasusyo kala duwan ayaa wada shaqaynaya si ay u siiyaan bukaanka daryeelka ugu fiican uguna sarreeya ballan ka samayso rugta caafimaad ee isbitaalka xaruntiisa dhexe ee parklands dhegeyste ama xarunta isbitaalka agakhan university ee xaafadaada adigoo wacaya taleefon nambarka eber toddobo saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed agakhan university hospital nairobi daryeer heer caalami ah halkan iyo haddaba dhegeyste aan kugu sii daro dhegeyste safaricom had iyo jeer waxay u taagan tahay inay qanciso macaamiisheeda islamarkaana ka xaqabtirto adeegyada ay u baahan yihiin dabcan haatan waxay ku keentay gomokana go monthly oo macaamiisha u ogolaanaysa inay helaan qiimaha lacagtooda ama xakamaynta kharashaadkooda iyagoo weli haysta xorriyadda doorashada haddii ay rabaan dhanka wicitaanka haddii aad rabto sidoo kale dhanka fariinta gaaban ama deta bandol ee adeega internetka dhegeysta waxaaba intaa ku dheer in gomokana go monthly lagu guulaysanayo abaalmarin kala duwan ilaa hal milyan uu qof markaasi ku guulaysanayo bil weliba waa hal milyan oo shilinka dalka ah waxaa jira ilaa soddon milyan oo abaalmarino ah dambeeya ma gaaro doqon caraf ma leh haddaba yaysan ku seegin fursaddan dhegeyste oo ka faydayso qof walbana waa guulayste si aad u iibsato adeega gomokana gomanthly waxaad garaacaysaa xidig shan afar afar afar gees wasta five four four hash ama waxaad booqanaysaa abka my safaricom si aad maantaba uga mid noqoto guulaystaha abaalmarinadan qiimaha badan dhegeyste bal ka waran waxaad iibsatay adeega gomanthly adigoo gurigaaska jooga kadibna nasiibkaa ku siiyey hal milyan maxaad ku qaban lahayd ma guri baad ku dhisi lahayd ma waxbarashaad ku aadi lahayd ma baabuur ayaad ku iibsan lahayd ama dukaankaagii ayaad noocba nooc keenaysa waxaa kaloo lagu markaasi lagu guulaysan ilaa toban kun oo shilinka dalka ah oo markiiba impesa lagu soo gelinayo iyo weliba adeegyada internetka maxaa ku geliyey mashquulka kaarkiiba iga dhammaaday internet ma haysto fariin gaaban ma diri karo safaricom waxay ku leedahay waxaasi kasoo gudub dhabdheh adeega gomanthly oo dhammaan waxyaabahaasi aad ku helayso qof walbaba guulaysta dhegeyse maantaba iibso adeega gomanthly adigoo garaacaya xidig shan afar afar afar gees wasta five four four four hash dhegeyste ama waxaad booqanaysaa abka my safaricom iyo si aad markaasi maanta uga mid noqoto guulaystaha abaalmarinadan qiimaha badan bal ka waran caanagel intaas u iibsato waari koowaad ku darsato oo qac ka siiso qayb ka mid a caanihii aad dhanto kistii kuu soo hartayna aad mishaarida ku darsato dhegeyste intaas dimacshatay aad leedahay war igu dhufo ninkii geela la jiray aan kaar u diree adigoo faraxsan qoslaya dhoola caddaynaya marka dhegeysta adiga goomanthly ee shirkadda safaricom waa sida camal ee maantaba ku bir oo ka rayso kaar ayaa iga dhammaaday iyo wixii la midka dhegeysta waxaaba intaa ku dheer in adeega goomanthly ay ku heli karaan telefoonada casriga ka faa'iidayso adeega shirkadda isgaarsiinta safaricom ee goomanthly waa adeeg aad ku helayso wicitaan adeega markaasi internetka iyo fariinta gaaban qof walba waa guulayste si aad u iibsato adeega gomokana gomanthly waxaad garaacdaa xidig shan afar afar afar gees ama booqo aabka my safaricom dhegeyste waa tahay dhammaan ardayda dhammeeyey fasalka afaraad ee foomfo miyaad seegtay arjigii ugu dambeeyey ee koorsada waa kuubs dhegeysta k u c c p s mise miyaad ku guuldaraysatay inaad xubiso koorska inta lagu guda jiray dib weegistii koowaad ee xulashada ee dhammaatay juun toddobadeedii sanadkan labadakunsaddexiyolabaatanka adeega meelaynta dhexe ee jaamacadaha iyo kuliyadaha kenya ee kubs dhegeysta k u c c p s waxay ku siinaysaa fursad kale oo aad ku gasho shabakadda si aad u xulato koorsooyinka jaamacadaha iyo maxadyada farsamada shabakadda waxaa markaasi la furay juun lix iyo tobankeeda waxayna ku eg tahay ilaa toddobiyo labaatanka sanadkan ee bishan aanu ku guda jirna ee juun ee ardayda k c c sanadkii hore labada kun labaiyo labaatankii ee aan helin koorso ama seegay wakhtigii ugu dambeeyey ee codsiga markaad markaasi markaad haysatid mabuundada c plus iyo wixii ka sareeya dhegeystay imtixaankii k c c da labada kun labaiyo labaatankii waxaad jaamacadda aad rabto ka codsan kartaa koorsaha shahaadada digriiga haddii aad leedahay dhibcaha dhexeeya ee c ilaa iyo ina oo aad markaasi u fariisatay imtixaanadii intii u dhexaysay sanadkii labadii kun kow iyo labaatankii iyo sanadkii labadii kun waxaa jira koorsooyin badan oo farsamo ah oo adiga lagugu talagalay dhibcahaad markaasi doontaba ama dooniba haysaba waxaad heli kartaa koorso farsamada gacanta ama dibloma ee maxadka farsamada dhegeysta gacanta ee qaranka iyo weliba macadyada kale ee dadweynaha booqo students coops dhegeysta net oo dooro koorso u dhigma dhibcahaaga wakhtiga kama dambaystaa waa juun toddobiyo labaatankeeda ee sanadkan yaysan ku seegin fursadda dhegeyste wixii faahfaahina booqa shabakada coops dhegeyste www coops ama k u c c p s ac k e waa tahay dhegeystayaal dib ayaanu markaasi mar kale u eegi doonaa bal qodobada miiska inoo saarana maanta barnaamijka ku eegeyno balse intaasi ka hor iyo ogolow inaan soo qabto mid ka mid ah adeega qaybta ka barnaamijka ganacsi ma leedahay dhegeyste ganacsigaagu ma yahay mid khatar ugu jira in internetka la khalqalgeliyo sida sida markaasi handadaada internetka emailka khiyaanada ammaanka nambarka sirta waxyaabahaasi oo dhan maka cabsi qabtaa safaricom secure fiber internet ee ganacsiga ayaa ku garab taagan safaricom business secure fiber ee ganacsiga waxay ku xaqiijinayaan in ay sugi doonaan xiriirkaaga internetka si aad adiga u noqoto qof ka horeeya dadka kale taasoo ay ku dheer tahay in ay ku soo bandhigto qiimaynta khatarta internetka ee ganacsigaaga meheradaada ayay markaasi imaanayaan si ay u hubiyaan oo kaala taliyaan isbedelada u baahan in la sameeyo si aad si buuxda u noqoto mid badaqaba la saaxiib maantaba dhegeyste internet oo fiber ah oo xabaaro sarreeya laysku halayni karo oo sugan aadna ku helayso laga bilaabo saddex kun oo shilin bishiiba oo leh ruuter bilaasha iyo rakibid bilaasha waxaanu bixinaa xermo kala duwan oo loogu talagalay xawaaraha ilaa one g p p s dhegeyste hel internet ammaana oo fiber ah isku xirka ganacsigaaga oo aad ka helayso safaricom business haddaba ka hel shabakada ww w business safaricom c o k e waa tahay aan dib ugu soo laabanno barnaamijka hoggaanka dhegeystayaal saaxiibadayaanu fursadda siin doonaa daqiiqada kadib laakiin intaasi ka hor waxaanu maanta barnaamijka ku eegeynaa dhegeystayaal arrimaha la xidhiira dhankaasi iyo reyla odinga barnaamijka waxaanu ku eegeyna ama qodobka aanu ku eegeyno ayaa waxa uu quseeyaa hogaamiyaha mucaaradka reyla odinga dhegeystayaal rayla odinga oo leeyahay waxa u muuqdaa gabal sii dhacaya waxa u muuqdaa nin markaasi sii liicaya waxa uu u muuqdaa nin markaasi lumiyey awooddiisii nin mar ahaa dadka ugu awooda badan markay imaato xagga shacbiyadda iyo xagga gacan ku haynta siyaasiyiinta si gaara xildhibaanada lasoo doorta dhegeystayaal arrintan ayaa ku soo aadaysaa kadib markii baarlamaanka laisku arkay baarlamaanka ayaa laisku arkay maalmo ka hor aad ogtay halkaasi buuq iyo dood iyo weliba awood sheegasho ayaa ka dhacday raila odinga waa loo awood sheegtayaal leeyahay awood sheegashadaasiina dabcan waxaa leeyahay tolkiisa ayaa he tolkiisa ayaa dhulka oola galaya leeyahay oo ulu qabtay tolkiisa waxaan ola jeedaa dabcan xildhibaanadii markaasi tigidka azimiyo lagu soo doortay waad fahmi kartaa dabcan halkaasi ay tol tol markii la dhaho siyaasadda halkaasi ayay ka jirtaa waa xisbiga iyo isbahaysiga halkaasi ayaa tol lagu yahay markii baarlamaanka la tago laakiin dhegaystay hadda qaar ka mid a xildhibaanada tikidka azimiyo lagu soo doortay hataa azimiyo iska dhaafa o d m ayaa waxaa leeyahay waxay ka raaceen muca waxay ka raaceen dowladda waxay ka raaceen inay markaasi meelmariyaan biilka ama hindisa sharciyeedkii baarlamaanka hor yaalay waxayna markaasi ku qasbanaadeen inay dafiraan iska dhagatiraan kana soo horjeestaan hadalkii raila odinga ee ahaa in dhammaan xildhibaanada mucaaradka ay hal wada maraan hal cod ay yeeshaan ayna ka soo horjeestaan hindis sharciyeedkaasi maadaama ay ku sheegeen inuu ahaa mid culays ku ah kenyaanka laakiin qaarna hataa qaarna waxaa leeyahay baarlamaanka maysan imaanin oo waa ay gooyeen dhowr iyo waxaa la sheegaya dabcan afartan ama dhowr iyo soddon oo odiama inay markaasi aysan ka soo qaybgelin kulanka ama kala fadhiga laakiin haddana waxaa lagu qasbay oo reila iyo kooxdiis waxay sheegeen inay tahay bal inay faahfaahiyaan sababtay u maqnaayeen kuwa kooban ayaa ka soo jawaabay ayaa leeyahay with apology iyagoo markaasi cudur daaranaya kuwii kale waa iska dhaga tireen oo waxay leeyihiin annagu waxbana looma sheegayo oo dm waxba noo sheegi mayso waxyaabaa iminka laisku haysta dhegeystayaal taasi waxay u muuqataa sidoo kalena loo arkaa inay ka micno tahay ama ay la micno tahay in raila odinga markaasi noqonayo nin awooddii faraha ka sii baxay haddana haddii aanu eegno waxyaabaa aanu eegeyno waxaa ka mid ah oo madax xanuunka ku ah kow waxaa ka mid ah in markaasi tiimkiisa iyo xildhibaanadiisa ay yihiin kuwo aansan markaasi hal wadda aan qaadaynin sidoo kale in markaasi isbahaysiga dhexdiisa uu ka jiro khilaaf saddex waxaa qayb ka ah in markaasi u guul daraysteen wadahadaladii bypartisanka afar waxaa qayb ka ah waa ugaarsiga madaxweynaha dalka ugu jiro isbahaysiga mucaaradka sidoo kale xitaa waxaa leeyahay gobolka nyanza uu kasoo jeeda raila odinga buuq iyo arrimo siyaasadeed ayaa kaga furan sidoo kale qodobka xiga waa doorashada xigta ee labada kun toddoba iyo labaatanka oo iyaduna raila odinga madax xanuun ku ah ma istaagtaa qofka lama taageertaa waa qodob kale iyaduna sidoo kale dhegeystayaal arrimaha la xiriira mass action qodobkaanu doonayna sidoo kale iminkaanu eegno inta saaxiibadaanu fursadda siinin shalay waa ay hadleen mucaaradka kadib markii ay meelmartay ama u meelmarayba hindisa sharciyeedka maaliyadda sanada labada kun saddex iyo labaatanka labada kun afar iyo labaatanka kol hore ay sheegeen oo ay dhaheen waanaba laga awood badan yahe markii mar ay marto ama sharcigaasi markuu meelmaro waanu ka tashan doonaa hadda maalinkii shalay heedmada karowa oo markaasi ay garab taagnaayeen qaar ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ayaa waxa ay ka hadleen xarunta jaramogi oginga odinga foundation magaalada nairobi waxayna sheegeen in talaadada soo socota dhegeystayaal isbuuca xiga ama maalmo yar ay ka harsan tahay ay isugu tegi doonaan dhankaasi iyo garoonka kamukunji ee magaalada nairobi shacabka ayaan ugu baaqeen inay isku soo baxaan waxayna ugu yeereen consultative meeting kulan markaasi wadaxaajoodyo iyo weliba wadahadallo waxaa laga yeelaya tallaabada xigta the next action dhegeyste the way forward ay leeyihiin maadaama sharcigaasi uu meel maray maxaanuu ka yeenlaa dadka qaar waxay leeyihiin sidoo kale waxyaabaha laga cabsi qabo siraha hoose ee soo dusay waxay sheegayaan in dibadbax kale ay ku baaqi doonaan sidoo kalena ay dib ugu laaban doonaan waddooyinka dhegeystayaal iyadoo dowladdu sidoo kale arrintaasi ay ka soo horjeedo oo ay sheegeen in marnaba aan aqbali doonin dibadbaxyo wasiirka arrimaha gudaha marar badan uu sheegay abaandulaha booliska marar badan uu sheegay taliyaha booliska caasimadda nairobi isaguna uu ku celceliyey waxyaabahaasi oo dhan ayaa jira dhegeyste madaxweynaha ku-xigeenkiisa iyaguna ay ku nuxnuuxsadeen inay suurtagal noqonaynin hadda waxaa la leeyahay waddada kale political survivals maadaama dhankaasi iyo baarlamaanka iminka looga soo adkaaday raila odinga waddada kale u furan iminka waa inuu mar kale dib ugu laabto shacabka waa inuu sameeyo waxa ay ugu yeereen movements dabcan dhaqdhaqaaqyo ay uu sameeyo dhaqdhaqaaqyadaasi oo uu ka sameeyo guud ahaan dalka ayaa leeyahay taasoo u suurtagelinayso in shacab badan oo iyagu aansan ku qanacsanayn sidoo kan laga soo horjeeday biilka ama waa imika wax arrinta la xiriirtay sharciga maaliyadda ee la meelmariyay dhegeyste ama hindisa sharciyeedka iminka la meelmariyay kasoo horjeeday aala leeyahay tiro aad u badan oo dadka kenyaanka ka ah dadkaasi oo dhan oo qaarkood laga yaaba ayaa leeyahay inay dhankiisa soo aadaan oo xitaa laga yaaba inay isagu u codeyneen doorashada lasoo dhaafay taasi waa waddada keliya ee u furan ayaa leeyahay reila udinka dhegeyste inuu iminka bal dhulkaasi uu ku dhacay iyo weliba buuqa siyaasadeed ee ku furnaa inuu oga joogsamo sidoo kalena uu u haro waddadaasi oo keliya u furan ayaa leeyahay way isu tegi doonaan wararkan waxay sheegayaan inay macquul tahay in markaasi dib ay u bilaabaan mudaharaadyadii iyo weliba dibadbaxyadii ay sameyn jireen laakiin haddana waa la isku dhegan yihin waxaa leeyahay iyadoo dhaqaalaha uu xun yahay sidoo kalena leeyahay dibadbaxyo haddii ay sameeyaan soo dhaqaalihii ma sii halaabayo iyo waxyaaba la mid ah qaarna waxay leeyihiin dowladdu waxaa keliya maqlaysa waa dibadbaxaasi oo ay ku taageersan yihiin raila odinga maadaama iminka leeyahay mar horeba haslas to fiel pain ay lahaayeen saaka wargeysada xitaa adigu ma iminka ay dhegeysanaya haddii aad isdhihi jirtay hasla doorashadii aanu soo dhaafnay nin markaasi ama qof aan yacni wixiise hoos hoosay markaasi ka jaajaabaysta aad iskugu yeeri jirtay iminka waa dareemi doonta ayaa leeyahay bisha soo socota ee julay bisha toddobaad ayaa laga hadlayaaye xanuunka iyo weliba culayska nooleed iyadoo lagu wado inuu sare u kaco qiimaha shidaalka bisha soo socota dhegeystayaal maadaama aan ogsoonahay sharcigii la meelmariyey ee ku saabsanaa arrimaha dhankaasi iyo shidaalka canshuuro badan lagu soo rogayay oo boqolkiiba siddeed uu ahaa lix iyo toban la gaarsiiyey taas micnaheed waxay tahay inay kordhi doonaan qiimaha markaasi waxaa loo yaqaana feaga ama lacagaha baabuurta lagu raaco sidoo kale inay kordhi doonaan badeecadaha qiimahooda ama badeecooyinka way kordhi doonaan maadaama iyaguna shidaalkii uu kordhay oo transportationka iyo weliba isku socodkii gaaridii wixii kullii shidaalkooda uu kordhay adigu wax walba oo markaasi ka mid a waxyaabaha asaasiga dhagaystay kore ay u kici doonaan ayaa laleeyahay waa sida la saadaalinayo taasina waxaa leeyahay mar kale waxay u suurtagelinaysaa raila odinga fursad kale ayaan u siinaysaa inuu balshafka garaacdo kenyaankana uu hor kaco uuna iska dhigo nin geesi ah oo uu waddada ku laabto uuna sheego una markaasi ka dhaadhici dowladdana uu ugu baaqo mar kale inay soo dejiyaan qiimaha sare ee nolosha iyo weliba waxyaabaha iminka laga dursugayo inay sare u kacaan waxyaabaha laisku haysta dhegeystayaal nin waxaa leeyahay dhanna u muuqdo nin markaasi dhulka galay dhinaca kalena fursad haysta waa raila odinga oo iminka maanta laga hadlaya dhegeystayaal saaxiibadeena fursadda siin doonaa balse iyo ogolaada mar kale inaan soo qabto qadar adeega qaybta ka barnaamijka dhegeystayaal war dhankaasi iyo waxaanu soo qabanaynaa agakhaan dhegeyste marka cudurrada hore laga ogaado ama horey laga ogaadayba waxaa jira xulashooyin badan oo daweyn ah natiijo wanaagsan iyo soo kabasho degdega isbitaalka agakhan university hosbital waxaa daryeelkaaga bixiya dakhaatiir khibrad u leh oo ay taageerayaan teknolojiyaddii ugu dambeeyey iyo weliba qalab heer caalami ah koox khubaro ah oo ka kala socda takhasusyo kala duwan ayaa wada shaqaynaya si ay u siiyaan bukaanada daryeelka ugu fiican uguna sarreeya ballan ka samayso rugta caafimaadda isbitaalka xarunta dhexe ee parklands dhegeyste ama xarunta isbitaalka agakhan university ee xaafadaada adiga oo wacaya eber toddobo saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed agakhan university hosbital nairobi daryeer heer caalamiya halkan iyo haddaba dhegeyste haddii aad is leedahay cuduradii markaasi ku hayey ama xanuunadii ku hayey iyo jirooyinkii dhegeyste loo taag waayey oo isbitaallo kala duwan aadaaday maantaba bal booqo isbitaalka agakhan university hosbital halkaasi ay kugu sugan yihiin dhakhaatiir markaasi khibrad leh sidoo kalena ay gacanta ugu jiraan teknolojiyaddii ugu dambeeyey iyo weliba qalab heer caalami ah adigoo ka wacaya taleefonkaasi aanu ku sheegnay eber toddoba saddex eber eber hal sideed sideed sideed waxaan kugu sii daro dhegeyste shirkadda isgaarsiinta ee safaricom had iyo jeer waxay u taagan tahay inay qanciso macaamiisheeda islamarkaana ka xaqabtirto adeegyada ay u baahan yihiin haatan waxay ku keentay adeega gumukana gumanthly oo macaamiisha u ogolaanaysa inay helaan qiimaha lacagtooda ama xakamaynta kharashaadkooda iyagoo weli haysta xorriyadda doorashada haddii ay rabaan dhanka wicitaanka fariinta gaaban ama deta bandol adeega internetka waxaaba intaa dheer dhegeyste in gomokana goomaanthil lagu guulaysanayo abaalmarino kala duwan ilaa hal milyan uu qofka ku guulaysanayo bil weliba waa hal milyan oo shilinka dalka dhegeyste waxaa jira ilaa soddon milyan oo abaalmarino ah dambeeya ma gaaro doqon calaf ma leh haddaba yaysan ku seegin fursadana dhegeyste qof walba waa guulayste si aad u iibsato adeega gomokana goomaanthili waxaad garaacaysaa oo keliya xidig shan afar afar afar gees waa star five four four hash ama waxaad booqanaysaa abka my safaricom si aad maantaba uga mid noqotid guulaystaha abaalmarinadan qiimaha badan dhageyste waxaa kale oo lagu guulaysan ilaa toban kun oo shilin oo markiiba impesa laguu soo gelinaya dhegeysta iyo adeegyada internetka waxaa ku geliyey mashquulka kaarkii baa iga dhammaaday internet ma haysto iyo fariin ma diri karo safaricom waxay ku leedahay waxaasi kasoo gudub walaale dhabdhe adeega gomanthly oo dhammaan waxyaabahaasi aad ku helayso qof walba waa guulayste oo soo iibso adeegaasi gomokana gomanthly adigoo garaacaya xidig shan afar afar afar gees ama booqanayo abka my safaricom si aad maantaba uga mid noqoto guulaystaha abaalmarinadan qiimaha badan dhageyste adeega gomanthly shirkadda safaricom maantaba ku biir oo ka rayso kaar ayaa iga dhammaaday wixii la midka waxaaba intaa kuu dheer in adeega gomanthly ay ku heli karaan telefoonada casriga ka faa'iidayso adeega shirkadda isgaarsiinta ee gomanthly waa adeeg markaasi aad ku helayso wicitaan adeega internetka iyo fariinta gaaban ee s m s ka dhegeyste qof walibana sidaan kuu sheegay waa guulayste adigu imi ka maqlaya waad guulaysan kartaa abaalmarinadaasi aanu kusoo sheegnay ayaadna si fudud uga faa'iidaysanaysaa kuuna guulaysanaysaa dhegeyste adeega gomoka na go monthly waa tahay dhankaasi iyo waxbarashadana haddii aanu eegno dhammaan ardayda dhameeyey fasalka afraad ee form for miyaad sheegtay arjigii ugu dambeeyey ee koorsada cubs dhegeystay waa k u c c p s mise miyaad ku guuldareysatay inaad hubiso koorsa inta markaasi lagu guda jiray dib weegistii kuwaad ee xulashada ee dhammaatay juun toddobadeedii ee sanadkan labada kun saddex labaatanki adeega meelaynta dhexe ee jaamacadaha iyo kuliyadaha kenya ee cuubs waxay ku isiinaysaa fursad kale oo aad ku gasho shabakadda si aad u xulato koorsooyinka jaamacadaha iyo machadyada farsamada shabakadda waxaa la furay juun lix iyo tobankeedii waxayna ku eg tahay ilaa toddobiyo labaatanka bishan ee sanadkan ee ardayda k c s sameeyey sanadkii labadii kun labaiyo labaatankii ee aan helin koorso ama seegay wakhtigii ugu dambeeyey ee codsiga markaad heso ama haysatidba buundada c plus iyo wixii ka sarreeyaa imtixaankii aanu soo dhaafnay labada kun labaiyo labaatankii k c s c waxaad jaamacadda rabto ka codsan kartaa koorsaha shahaadada digriga dhegeyste haddii aad leedahay dhibcaha inta udhexaysa c plain ilaa iyo e oo aad u fadhiisatay imtixaanka intii udhexaysay sanadkii labadii kun kow iyo labaatankii iyo sanadkii labadii kun waxaa jira koorsooyin badan oo farsamo ah oo adigu lagugu talagalay dhibcahaad doontaba hayso waxaad heli kartaa koorsada dhanka farsamada gacanta ama dibloma ee maxadka farsamada gacanta ee qaranka iyo maxadyada kale ee dadweynaha booqo students cubs net oo dooro koorso u dhigma dhibcahaaga wakhtiga kama dambaystahana waa juun toddobiyo labaatanka ee sanadkan yaysan ku seegin fursaddan dhegeyste wixii faahfaahinna booqo shabakada cubs ee www cubs ac k a waa tahay ugu dambeenna inta saaxiibadan uu fursada siinin ganacsi ma leedahay dhegeyste ganacsigaagu ma yahay mid khatar ugu jira in internetka la khalqalgeliyo sida handadaada internetka imeilka khiyaanada ammaanka nambarka sirta safaricom secua fiber internet ee ganacsiga ayaa ku garab taagan safaricom business secua fiber ee ganacsiga waxay ku xaqiijinayaan inay sugi doonaan xiriirkaaga internetka si aad adiga u noqoto qof markaasi ka horeeya dadka kale taasoo ay ku dheer tahay inay kuu soo bandhigto qiimaynta khatarta internetka ee ganacsigaaga meheradaada ayay imanayaan si ay u hubiyaan oo kaala taliyaan isbedelada u baahan in la sameeyo si aad si buuxda u noqoto mid bed qaba la saaxiib maantaba internet oo fibera dhegeysto xawaaro sarreeya la ysku halayn karo oo sugan aad ku helaysana laga bilaabo saddex kun oo shilin bishiiba sidoo kalena ruuter bilaasha iyo rakibid bilaasha waxaana bixinaa xermo kala duwan oo loogu talagalay xawaaraha ilaa n g b p s dhegeyste hel internet ammaana oo fiber ah isku xirka ganacsigaaga oo aad ku helayso amaad ka helayso ayna ku keentay safaricom business haddaba ka hel shabakada www business safaricom co k a wataa dhegeystayaal sagaalkiiyo qadar saddex iyo soddon daqiiqo subaxnimo ay saacad u dul taagan tahay eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa bicitaanada tooska ay dhegeystayaashu soo beegsan karaan haddii iminka raadiyaha furatay soo dhowo dhegeyste waanu kuu soo dhoweynaynaa barnaamijka hogaanka ee xaaladda dalka arrimaha siyaasadda si toosa waxu idinka imaanaya stuudiyaha dhex idaacadda star f m ee magaalada nairobi waxaan idiin daadihinaya anigoo ah musaab ismaaciil barnaamijka maanta waxaanu ku eegeynaa arrimaha la xiriira dhankaasi oreela odinga dhegeystayaal maadaama laga soo guuleystay dhanka iyo doorashadii labadii kun labaiyo labaatanki sidoo kalena iminka loo awood jeegtay laguna awood jeegtay baarlamaanka sharcigii maaliyadda waa laga awood badiyey xitaa qaar ka mid ah xildhibaanadii isaga tigidkiisa iyo o d m iyo azimiyu ahaa ayaa dhabarka aadiyeen oo ku gacansayra dhegeystayaal maxaa la gudboon reela odinga iminka maadaama iminka leeyahay gobol sii dhacay uu noqday oo siyaasaddii iyo weliba ruto ayaa markaasi soo afjaray ma waxaa la gudboon in markaasi uu sii socdo oo isaga baxo isagana fadhiisto mise waxaa is leedahay dhegeyste waxaa u furan fursaddii kale ee iminkaanu ka hadlaynay ee ah inuu waddada aado mudaaharaadyadaasiina dhigo kenyaanka iyaguna ka xanaaqsan sharciga iminka la meelmariyana uu hanto mar kale isagoo soo laba kaclaynaya maxaa la gudboon dhegeyste maadaama iminka leeyahay halkaasi ayuu taagan yahay reela odinga wuxuu taagan yahay bridjkaasi aanu ka hadlaynay buundada ayuu taagan yahay maxaa la gudboon ma horey inuu usii socdo oo markaasi uu isaga sii fariisto uu sida iminka ay sheegayaan qaar ka mid ah falanqayaasha siyaasaddu ay leeyihiin meel cidla ayuu iminka kusii dhow yahay oo dadkii ku agdhadhawa ama ka agdhadhawaana waa ay kasii tegayaan dabcan mise fursaddan kale u furan ee shacabka ayuu mar kale dib ugu laabanaya isagoo ka hortegaya qiimaha sare ee nolosha iminka sare u kacayso sidoo kale dibadbaxyadana dib u bilaabay waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaa ugu hore ee fursadda aanu siinayno soo dhowow waa kaa qaaday cali waan ku soo dhoweynaynaa
horta duqo xasaneed egin inuu iska xalliya rimihiis waa garta
maadaama geesi waxaa weye looga tagay goobta oo qoladii baarlamaanka duq aada u hallay haye
baarlamaankan igan hadda waxay noqdeen ba xeerahun guri lagu raadsan mooga xeero sharci oo xeerdejir ma taalla meesha waa garta
marka waxaa ficneed duq inay garab siiyaan dadweynaha maadaama xeer barar iyo dhib u hayso inay duq garab siiyaan baa ficneed si uu nimankan oola xarjiyo waa garta maxaa la gudboon hadda
igan hadda geesi aan garab haysanin buu noqday haye
ruutona wuxuu aruursaday dadkii buu isku aruursaday tiim badan buu leeyahy gel waa garta
marka duqa igan hadda dagaalkiisa horta xagga shicibka u badan shicibkana baarlamaanka awoodkuma laho waa tahay bal ka waran arrintaas ee u furan baa leeyahay hadda maadaama nolosha ay kor u kici doonto in dhanka dadka uu u maro oo shacbiyad uu kabsado kasbado igan hadda dadweynaha unba haddana mar labaad ku laabanaya oo qayli buu celinaya haye
laade waxaa la yidhi waxgalmada waa boqol haye
konton waa af kontonna waa adig waa garta
igan hadda igan duq af unbu hayo amuga adil meesha ma hayo haye duqa ruto ah baa ku tumanaya haye
rutona shicibka maanta inuu u naxariista milenka qadka ugumaba jirtabo haye
marka duqa dadweynihiisii unbu hadda igan iska dhex joogi meel kaloo hadda fursada u furan annaga naftiisa qaylidaasaan ku yar beersanayna qayli maarta ha shicibku waya raaxaysanaya wax weyno hadda awooda u hayane ma jiro waa garta marka qaylidiisa dadweyneha u roontahay ha iska qayliyo duqa ha iska qayliyo waa salaamanta ani saasaan dhihi lahaa aad baa mahadsan tahay shukran saaxiibkaasi karbuuna naga soocay cali wuu mahadsan yahay saaxiibka barnaamijka ayuu ahaa dabcan wuxuu leeyahay awooddii gacanta way ka baxday awood baan jirin xaggayga ahayd dhegestaha kale aan siinaya star f m hallow
halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
taaytansuma si wanaagsan soo dhowo raadiyaana ka dheero fadlan
cusmaan kasa waaye bulapawa bulataq waa magaalada joogtaa
bulapawaan joogaa gaa gaarisa miya
bulapawa mandera waa yahay barnaamijka waa la socotaa
barnaamijka waa la socdaa haye
odaga horta muddo badan waa soo hargamay waa yahay
doorashihiisii waktigii badankanka o d m ku samaynayay ruto asagoo la jiri moogta waa garta
marka two sevenkii baa ila haboon inuu madaxweyne noqdo madaxweyne madaxweynuhu two seven noqon lahayna oday waa ka halawday hadda inuu iska fadhiisaa fiican ba waa gartay iminka waxaa leeyahay awooddiisana ee xildhibaanadii ugu dhadhawaa way ka sii carareen laakiin awood kale oo dhanka shacabka ayuu haystaa oo iminka qiimaha sare ee nolosha dhankeeda ah sidee u aragta arrintaas
shacabka maogtahay waxaa ahay ku aboon yihiin markii boodka ay awood leeyihiin hadda bood ma leh wadanka waa dhisan yahay madaxweyne uu leeyahay hadda mudaharaadnimadaas hadda uu ku boodinayo waxbuu matarayso haye waa gartay waa tahay waa ka xumay dhegeystaasi qadka ayuu ka baxaan filayaa waa naga mahadcelinayaa balse fikirkiisa mandheer ayuu naga soo wacay isaguna aad buu u mahadsan yahay dhegeystayaasha kale ee wicitaanada ku jira iyaguna aad baan usoo dhaweynaya waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan star f m hallow
alo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
Ee, soo dhowow magacaaga inoo sheeg shacabka maaha Raila xaalkiisa mida magacaaga inoogu bilow fadlan
haa waxaa la yidhaha Yusuf halkay joogtaa arrintaas waayahay barnaamijka ma la socotay
walaal waa la socdaaye haye
horta ninkan oo ruto la yidhaaho mhm
horta ninkaa oo bixisaya maxaa yeelay b b i beriga waad ogeen ee, Raila iyo ruto dhinac bay ahaa- waxaa leeyahay huru dhinac bay ahaayeen kana kelixis ahaa arrinta oo suurto waysay wax badan baa lasku dayay kii ruto un bay noqotaa un haye marka dhacdira waa ninka horiisa bixisa layidhi marka dhac ninka la la karaayo ma ahe
arrintaa ruto ma joogto hadda waxaanu ka hadlaynaa waa raila
ha marka haba ha base ahaatee marka waxaa weeyo meeshii isaga dadkii baarlamaanka ugu jiray oo ay halku ahaayeen baa la ka hor imaadee marka dhacdina dad dadweynihii maxaa balay haddana waa ka hor imaanayo marka dhacdina wuxuu isku daayay wuxuu isku daayay ma jiraan marka dhacdina dadkiisa dhinaca ka raaco marka dhacdina Waa mahadsantahay.
dadkina waxaa weeyo eh, dadkiisa dhinaca ka raaco waa tahay hadduu rusuqiyada iska lasto thank you waa tahay dhegeystayaasha inaan isfahmin ayaa u moodaa weli iminka haddii aad raadaya furatay sidoo kale oo kusoo dhaweynaa dabcan waxaanu ka hadlayno waa raila odinga waxaa leeyahay iminka waa nin kufay oo dhulka yaala labadi kun iyo laba iyo labaatankii aanu kasoo hadlaynaa doorashadii waad ogtahay halkaasi guuldarre ayaa kasoo gaartay iminka waxaa la lahaa baarlamaanka waa uu dagaali doonaa oo sharciga baarlamaanka uu isdifaaci doonaa inuu sanad maaliyadeedka markaasi xildhibaanadiisa soo adeegsanaya laakiin mar kale ayuu kufay ayaa leeyahay xildhibaanadii isaga ugu dhadhawaa ayaana markaasi dhabarka aadiyey oo ku gacan siiray iminka reyla odinga dhulka ayuu yaalaa maxaa u furan maxaa la gudboon ma inuu markaasi iska sii jiifto oo siyaasaddii uu iskaga sii baxo mise waddadii kale aanu soo sheegnay inuu soo istaago kor u soo kaco inuu dibadbaxi aado maadaama uu sheegay haddii sharcigaasi la meelmariyo inuu banaanbax iyo maandhamaano aadayo taasina leeyahay waa waddada mar kale uu energy iyo awood ku yeelan karo waddadee u furan dhegeystaha kale ayaan siinaya waa ka xumahay qadka ayaa ka hiiliyey waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan star f m hallow hallow star f m
salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
xabiibo mandheere waaye waa ku soo dhaweynayaa xabiiba
waan dhow yahay waxaan dhihi lahay raila idan waddo u furun ma laha
ko waddada hadda uu raadsan uu sugaayo waxaa u nagstog maa dhammaano maa dhammaano shicib shicib wax ay- ay dowladda ka qaadaysaa mm ma jirto haye waxaan dhihi lahay iska fariiso aan dhihi lahay iska fariiso iska fariiso iska nasaan dhihi lahay Laakiin- waddo ma jirte laakiin waa maqashaa oo falanqayaashu waxay leeyihiin waddada maan dhammaanooda waddada mar kale awood uu ku yeelan karo
ma dhammaano hadduu sameeyo hadduu sameeyo shicib oo maal laga dhaco barbar la maro oo sarfiin madax la saarto oo- oo la qey
haye hallow waa tahay mar kale dhegeystaasisan oo aan ismaqli waanay dabcan waan ka xumahay bal saaxiibada kale ayaanu siinaynaa wicitaanada eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan waxaa moodaa sidoo kale dhankaasi eh, cilad markaasi farsamo oo dhanka wicitaanka kale dhegeystahaan siiyo star f m hallow
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
waanku salaamay xasan xuseen waa kaa qaaday mustaf soo dhow
aan soo dhawaayey haddii aan hore u galo mm
duqoon sharafkiisa laga baxay haye
geeska garabkiisa laga baxo noq haye
maandhamaandha oo shicib u qaadan hadda wuxuu ku heli mala haye
waktiga waa soo gabagabo haye
marka maandhamaan hadduu qaadan dad un la rabsheey iyo waxan la boobo ma wax faa'iido oo soo kordhayo oo hadda cid maqlin hadda maba jirtaba waa garta laakiin waddada dad badan iyo shacbiyad uu ku kasban karo ay- ayaa la leeyahay maadaama hadda qiimaha sara qiimahana ay sar u kici doona badeecooyinka maalmaha soo socda
wax ilaahay uu uu ka qaban kara malaha haye
maandhamaanadaas waxay u qaban malaha haye
waxaana sharcigan waa meel mari waxaa laga qabanayo malaho ilaa waktiga la gaaro mm hadduu maandhamaanda qaadan waxay ku helaan malaha waa garta hadda dhulka ayuu yaalla ayaa la yidhi oo wuu kufay maxaa leedahay sarirta iyo barkintaa sii dheeraysto
hadda ciddu ha iska aaday ha iska sacdoon habo kale malaha Haye.
wax kaloo qaban kara malaha haye Waa- waana ku salaam waana ku salaam aad waa mahadsan tahay thank you eh, saaxiibka barnaamijka ayuu ahaa eh, mustaf dhankaasi iyo wajeer iyo se- naga soo wacay Eh, waxaa moodaa dhegeystayaasha iyaguna in markaasi ay ku kala aragti doon yihiin dhegeysto kale ayaa ku jiraan siyo star f m hallow
halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
ani waxaan dhihi lahaa magacaaga inoogu bilow fadlan
siciida laydhahaa siciida saciida halkeed joogtaa
nairobi waa tahay haye barnaamijka waa la socotaa
waa la socdaa haye
horta rajada ilaahay lagama quusto waa garta
odaygana waa oday halgamo oo wakti badan siyaasadda ku jira haye
aniga waxay ila tahay xal inuu keeni doono
hal hal shacabkana hal halkuu ka keenayaa saciida dhulka ayuu yaalla ayaa leeyahay hadda oo mar kale ayuu kufay oo baarlamaanka dhexdiisa maya maya maya kufitaanka macno male qofka wuu kufaa wuuna kacaa shido ma jirto taas haye
Eh, maskaxiyan moogtay qofka siyaasad markuu ku jiro isagaa og wuxuu sameyn lahaa haye
marka insha allah rajadiisa waan qabnaa kolleyba shicibkana way gacan qaban doonaan hadduu ilaah yiraahdo bal ka waran inuu mar kale waddooyinka aado maandhamaano iyo mudaharaadyo iyo buuq uu dib u soo celiyo waa fiicanta taasna annagay annagay advantage nootay shicib haddaan nahay maxay advantajeka idin tahay maadaama maadaama sixir barar uu jiro waa arkaysaa noloshii baa kor u kacday wax kasto haye marka waa ku gacan siinaynaa taas waa garta ha raila marna ma kufaaya haye kufitaanka ha ha yeelintaas lama yeelaaye waayahay aad waad mahadsan tahay Eh, saciida nairobi waan uga mahadcelinayaa iyadana fikirkeeda waxay dabcan taageersan tahay in odayga uu horey usii socdo star f m hallow waxaa dhacaya halka asiga halo star fm somaa hahey
ha cusmaan cali waay kasoo wacaya bulapawa bulapawa halkee waay saaxib
nandera waayahay aad baan kuu soo dhaweynaynaa
Eh, barnaamijka waa la socdaa mhm
marka tartan horta waa dhamaaday election waa dhamaaday mar dambana dee wadankana dee wasacalbarra baa lagu duraa wixii raashinkii baa kor u kacay ummadii waa icbaadayaan laakiin rayle inuu iska fadhiistaa fiicnaan lehed ruuta wuxuu qabanaya indhaha laga fiiriyo haye
ah marka muqta biniaadanka waxaa waaye waxaa la fiiriya qof haddii xil loo dhiibo waa la fiiriyaa indhaha laga fiiriyaa si pyroscope maarad pyroscope meel lagu fiiriyaa wuxuu soo qabtaa yariis haddaa ahaday atom kuu yar marka waxaa la rabaa inuu rabaa eh, wadankaas xaaladbararka ku jiro iyo xaaladda ku jiro ummadda waxda dhan hadda demonstration hadduu tago hadduu tago mudaharaad magaalada wadamada ku ordo mar badan muddo kusoo ordo xabnaha laga waayo dad baa ku dhimanaya dad baa ku baaba'ayo waa laga fiican yahay waa gaarta
marka aniga waxaan dhihi lahaa odaga ha ka nasto hadda seventy eight buu marayaa wax haddii qof kale ha soo istaajisto oo odmka ha ugu baxo qof kale ha- oo oo la La- leeyahay shicibka ha keensado laakiin cusmaan waad maqashaa wuxuu leeyahay ma fiirsan karo dadkayga oo markaasi eh, struggle garaynaya oo xaaladdu ay ku xun tahay
marka waa qaban
mhm hallow
samaynin iyo idaacadaha ka hadli karaa haye
Ah, anaga hadda idaacadahan ka hadlaa idaacadaha ka hadlo mudaharaad yuu sameynaya mudaharaadku sameynaya dhib buu keenaya waa garta
waaka saas ani aan- aan aan- aan- aan- aan garan lahaa thank you aad waad mahadsan tahay eh, cusmaan dhankaasi iyo mandheera asagana uu mahadsan yahay waxaan uga mahadcelinaynaa fikirkiisa waa yahay waa waxyaaba markaasi aad u xiiso badan qodobo markaasi isdul yaalla eh, wadooyin badan oona waxaa leeyahay markaasi laakiin wadooyin badan ay u furnaan jireen laakiin hadda wado kooban ama wadooyin kooban oo xadidan ayaa u furnaya leeyahay eh, madaxa mucaaradka star f m hallow
aleku salaamu calaykum calaykum salaam waraxma ducawo waan ku salaama waa xareedka mude waa kaa qaaday xareed soo dhow horta sameeyo leenka safaricom on kari waayo cilada wax ka jirta ma waa dansan yahay marka horta hata haddii uu ku laabto raila odinga shacabka uu dib ugu laabto wadada iyo dadka uu soo kiciyo maandamaan la qaado waxba ma soo kordhinayso hadda baarlamaanka ayuu ku dhex kufay baa laleeyahay oo dhulka ayuu yaalaa saaxiibadiisana garabkiisa ay ka baxeen waddada keliya ku kici karna waa maandhamaanood ayaa leeyahay marka maya maandamaano laba jeer horu qaada moogtahay haye dhowr jeer horu qaada maandamaano marka waxba uu ku waayo waa ilaa hataa caddan waa kan dhulka jifo haye maxay hadda maandamaano wax u tari had ma ogtahay ma had ma ma hadday wax u tari lahayd maandamaano uu qaada hadda waxaa la rabay inuu maaragtay moraal uu ku helo oo maaragtay oo nimankii siyaasiyiintina oo asaga la socdaynana maaragtay ay maar isku dhinac jiraan bay ahayd soo maaha waa garta marka ega nimanka xildhibaanadii oo asaga la dileen markuu ay arkeen dhibka u wado iyo waddada khaldan ee waddanka uu ku wado way iskaga kala laabteen waa garta
marka markay arkeen inay ninkan uba khaldan yahay waxaan sharcigaba waddanka aan maarata u degnayn markuu maarata lugaha lasii galayo laakiin waa maqashaa xareed oo dhegeystayaal qaar waxay leeyihiin waxyaabaha maandhamaanooda qiimaha sare ee nolosha kor u kacay darteed waana xaq waana nin geesi garab waaye ay leeyihiin dhegeystayaasha waa maqasha qaarkood firi firi horta waddanka markii uu leeyahay maciishadiisa kor bay u socotaa horta asaga naftiisa log buu ku leeyahay haye
waxaan u malaynayay maandhamaanoodii hore waxaa la yidhahda intaas oo bilyan bay dhulka yeela goostay haye haye haddii intaas oo bilan oo waddanka kenya wax lagu qaban lahaaba hoos u dhacdo waa garta marka asaga naftiisa oo markaa iyada sicir bararka jiro markaa naftiisa lug buu ku lahaanay haye ma garatay waa garta ninkan aniga waxaan leeyahay horta berigii ugu hore markii ninkan madaxweyne inuu yahay lagu dhawaaqay hadduu ku hambalyeyn lahaa meesha iyada uu ninkan gacmaha qabsan lahaa maanta beerku kaga fadhi lahaa haye
laakiin magacayna maandhamaanayo waxaan loo baahnayn buu galay haye asagana xildhibaano wax la dhaho gacanta uu ku hayo hataa caddan ma jiro xildhibaanadii oo dhan waxay jiraan in dhanka rudow waa garta war ninkan waxaan leeyahay haddaa rabto inaad fadhiga ka kacdo oo kufitaanka caqubka haddaa rabto inaad kor oga istaagto saacadan laga bilaabo ruto gacanta qabso ee la heshiyo maxaa ka faa'iidaya hadduu la heshiiyo wuxuu ka faa'iidi wax horta xildhibaanaha oo dhan xag kaga maqan oo dhan way usoo noqonayaan ilaa markaa iyada mucaarad ma jiro moogtahay haye
marka mucaarad ma jiro oo ninkii markaa iyada nin lala heshiiyo oo mucaarad aan ahayn buu noqon lakin nin hadduu mucaarad yahay waa laga kala laaban hadda maxaad arkaysaa mucaaradnimadii uu intaas oo san uu soo uu la soo ordayo ama intaas uu mandhamaano uu qaaday hadda gan maxay tusay meel cilay dhigta soo maaha sax
marka ni waxaan leeyahay ninkan sidan isku dhaan oo dawladda heshiis la gal oo dan qabsanayo saasaan dhihi lahaa waa mahadsantii aada waa mahadsan tahay xareed kamuday wuu mahadsan yahay isaguna saaxiibka barnaamijka iyo waa fikirkiisa onaga mahadcelinaya star f m hallow hallow dhegeyste ha ku maqlayaa raadiyaa ka dheeroo fadlan haye xabiiba hallow
dadki oo maanta garab qaban lahay dadka baarlamaanka waa habsaana saana qaarna baarlamaanka beebay soo imtaagan qaarna telefoonka xita qaarna ayba hadlin muxuu hadda isku haya wuxuu isku hayaa iska yar muulay
haye waa tahay waan ka xumahay dhegeystayaashan waan ka raaligelinayaa dabcan waxaa moodaa in dhankaasi wicitaanada tooska ee cillado kooban ay ka jiraan balse inay xalismi doonaan ayaan filaya saaxiibka kale ee fursadda qadadka ku jiraan siyo star f m hallow
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
geedi tobana gaarisa soo dhow saaxib
waa dhoway arrimahan aad ka hadlaysa waa arrimo horta aada muhiim u ah waa garta
waxaa ilaa arrintiisa waa waa ku saxan yahay laakiin waa garabkiisaa yar haye
maxaa yeele dadkii la rabay inuu garab u noqdo oo
baarlamaanka ku jira kulli way ka hor way ka hor imaadeen oo ruuto bay raaceen maxaa la gudboon
haddee waxaa la gudboon inuu indhaha u keensado maxaa yeele dhibaatada keligiis kuma dhacayso dadkooda dadkooda in lagu arkaya dhibaatada taagan ha aamusaa leedahay
wuu iska aamusilaa maxaa yeele hadda waxaa lagu leeyahay siyaaya oo kale ki- gemerku gafana ku fariisanaya hal milyan iyo wax lagu gadaa la yidhi aad iyo aad
miiskii wax lagu gadaa la yidhi laba milyan sax
nin kasta oo madaxa dhibaatada usugu haya dadweynihii xoolahoodii Mhm, dhibita gafanaha oo weliya dabcan gafana xitaa maahan
dhibitka gafana markuu hal milyan iyo laba milyan uu ku kala katay miis iyo gember Mm,
gafani marka intuu joogaa sax
marka waxaa weeye dad baa dawladan loogu soo dhaqaaqa eh Mm,
wax u maqan ma laha dadweynihii kenya madaxdii baa alle ku dhaqaajiyo oo balaaya ku dhaqaaqda haye
marka madaxdan dee ilahay ka cabsoonayn oo mid ilaahay ba xusuusa maxaggiisa u jirin Mm,
nabadgelyada waxaa noo dhaa mada reelaha iska aamus waxba reelaha israfaadin iyo waqti ka shaqo dhumanin waa tahay
ah intaasaan kaga baxa aad waad umahadsan tahay waansan yahay saaxiibka barnaamijka yohaa gaarisioniga soo wacay star f m hallow
Hello, السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
السلام عليكم مصر waa kaa qaaday saaxib
أحمد باليراد magacaaga أحمد باليراد أحمد waa tahay axmed soo dhow أمير هذا أنقذ قال mm
يا والذي سنة هرت اللي بعتوا فيلا ما يسبته دوني ما يسبته yay haysataa
dhibaatada sidaad u dhigtay ma aha arrintu keligiis ma haysato dhibaato gooni oo rayla haystaa ma jirto ma garad dabcan raila odinga waa laga kala cararay oo xildhibaanadii isaga uu markaasi xisbigiisa ku soo galay iyo dhabarka aadiyey
xildhibaanada walaalla waa la wada ogyahay xildhibaanada waxa waaye, ee, waan la soconay meeshaan xildhibaanada waa kala qaybsan yihiin xildhibaanada waxa waaye dadweynaha iyo majority-ga iyo ra'yiga dadkii soo doortay kuma dhaqmayaane xildhibaanada waxa waaye waa xildhibaano dhinacii dowladda inay mareen adaweydeen oo la la gartay sidaa la socoteenba haye marka taasu dhinac waa la wada ogaa horaad uga soo hadasheen mar walbaad ka soo hadlayseen bil dhanaa laga soo hadlaya taas haye laakiin nuxurku wuxuu yahay rayla maa horta dhibaatada haysatahay shacabka kenya ay kartaa dhibaatada haye xaqiiqda markii loo laabto haye raylana ma kufine haye waxaa kufe waa shacabka kenya haye
taas waa qodob haye tan labaad ee, baarlama ee, ma- shacabka muhiimadu sharciga ma la mariyey mise ma la marin ma aha nuxur waa la ogaa in la marinayo waa la ogaa in ee, maxaa la yidhaahdaa bahaysiga mucaaradka xildhibaanadaadii la gatay waa la wada ogaa haye inay maraysana idinka afkiisa idinkaaba sheegi jirin ma ma- idinka halkan ka hadli jirin haye marka taas layskuma haya waxaa laysku hayaa boqolkiiba sagaashan iyadoo ay diiday mm oo ra'yigii dadku diidan yahay oon dadkii karaynin macnaha caqaab mhm ay la mariyey marka rajadu waa fiican tahay ee maxkamadna waa la aaday maxaan ku idhahdaayey oo sharci ma ah waxani waxaa kaloo jira maandamaanana waa xalka keliyaba haye dadkuna marka marka odaygu mana dhiman odayga gooni waxba dhibaato uma haystaan wixii dhibaato kenyaanka ku wada dhacaysa ma aanu la mid yahay ma ogiye gooni asa uguma dhacayso Eh, ujeedadu waa fiican tahay Axmed- muddooyinkan lagu noqonaya iyo maxkamadaha la sugaya waa tahay axmed waxaan ka hadlayno dabcan eh, ma ahan arrimo dhaqaalo waayahay aad buu mahadsan yahay waxaanu ka hadlayno waa siyaasadda raila odinga shakhsi ahaan kama hadlayno annaga dhaqaalihiisana kama hadlayno He- waan ogyahay markay imaato yacni arrimaha markaasi eh, no- qiimaha sare ee nolosha in raila odinga iyo weliba shakhsiyaadka madaxda in iyagu taasi ay dantooda ahayn oo baabuurtoodana shidaalka laga bixinayo oo dowladdu ay ka bixinayso guryahoodana markaasi dowladdu ay damaanad qaaday iyo wax walba markaasi iyo safaradooda laakiin waxaa laga hadlayaa waa political ama political aspect si arrimaha siyaasadda ee raila odinga aanu ka hadlaynaa in marka saaxiibadiisa ay garabkiisa ka baxeen taasina ay la micno tahay inuu dhulka markaasi mikiyaalla uu kufay siday leeyihiin falanqeeyaasha inuu soo kacane wadada markaas si ugu dhow ee uu ku soo kici karo waxaa leeyahay waa inuu dibadbax aado taasi oo u sahlayso in shacab badan uu kabsado ama uu kasbado maadaama qiimaha nolosha imika ay sare usii kici doonto star f m hallow
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
wax wanaagsan oo waran wacanoo wanaagsan
waa ku salaamaaday dhegeystaalka meel ay joogaan waa kaa qaaday saaxiib
waa maqlaa barnaamijka waxaan kaa soo horta barsamaha waja waa tahay
barnaamijka waa maqlaa haye maxaa ra'yigaaga nagu soo biirinaysa
ra'yiga horta ra'yiga hadda ismacnaan lahay waxaa waaye maandhamaandho haye
maandhamaantooda iidana maandhamaantooda afka ka noqoto maandhamaantooda qa- nuuci laga rabo waa ka bedelan sabab
maxaa yeele maandhamaantooda berihan rabshada ay u gudoomi haye
oo tii jiro wajeer ka dhacdaas boged laba jeer a lagu dhintay waa garta
isaga maandhamaantooda maandhamaantooda dad is afaqaano isla socdo oo hawl guud isla wada hawl wanaagsan oo nabadgelyo isla wada haddaa yihiin mm maandhamaantooda la wadi lahaa haye laakiin gurub kale oo ani dhinaca dawladda iyo meel as ka socda mooga dhac iyo boob iyo lima rabshad u dan lahaa dhulka soo gala maxaa la gudboon raila maadaama hadda maandhamaano hadday hadduu sameeyana sidaasi aad looga cabsanayo haddii kalena uu dhulka yaalayo
waxaa fiicnayn iska aamuso oo saalamantisaeeda ushiisa bakoorada iska qaata ama embiyaalka maga laga gadanayo asagaba lacag laan maayo saas kuu kala soo gata haye oo maxaa yeele lacagtaada uu lacagtiisa ku fadhiya lacag laan maaysa rayla asagay isku jiifaa leedahay
asagaa isku jifa embiyaalka dhex gala kun asaga toban laga wata shan iyo tobanaa soo wata waa tahay embiga bilaa iskuma tegin ninka tagaalama boqol milyan soddon milyan isku tagay haye
embiga iska taga oo jid iska qaadama waa lala gorgortan sax
embiyaashan waxay ku xisaabtameen tariibkan damsoo ma noqonaysa in tariibkan ka fara qabta dadweyne shaqa iyo shuqulkuma ah haye oo hadda arima ku muslimka ayaa afkooda la aqaano ay ku gaalaan hadda waxay dad la hadlayeen ma wala haba haye
marka ma waa dad dadweyne ugu xisaabtamayn mm asagana waa inaad soo iibsado meesha waa gorgortan waa fallaytan waa magacaaga muxuu ahaa
magacay waxaa la dhaha cabdullaahi aad baad umahadsan tahay waxaa ku salaam waa ku salaam asalaamu calaykum waraxmatullah calaykum salaam thank you cabdullaahi wuu mahadsan yahay nin shaxda fahamsan waayo dabcan wax badan ayuu fahamsan yahay qaybtii ugu dambe ee barnaamijkan iminka gadagelaynaya daqiiqadii ugu dambeeyey dhegeystayaal intaasi ka hor iyo ogolaada bal inaan soo qabto qadaradegii qaybta ka barnaamijka waa daqiiqadaha markaasi ka harsan saaxiibadana fursad waan siin doonaa dhegeyste marka cudurada hore laga ogaado waxaa jira xulashooyin badan oo daweyn ah natiijo wanaagsan iyo weliba soo kabasho deg deg ah isbitaalkaaga khan university hospital waxaa daryeelkaaga bixiya dhakhaatiir khibrad leh oo ay taageerayaan teknolojiyadda ugu dambeeyey iyo weliba qalab heer caalami ah koox khubaro ah oo ka kala socda takhasusyo kala duwan ayaa wada shaqaynaya si ay u siiyaan bukaanka daryeelka ugu fiican uguna sarreeya ballan ka samayso rugta caafimaadda isbitaalka xaruntiisa dhexe ee parklands ama xarunta isbitaalka agakhan university ee xaafadda adigo markaasi ama xaafaddaada adiga oo wacaya taleefon nambarka eber toddobo saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed agakhan university hospital nairobi daryeel heer caalami ah halkan iyo haddaba dhegeyste aan kuu sii daro ganacsi ma leedahay dhegeyste ganacsigaagu ma yahay mid khatar ugu jira internet la qalqalgeliyo sida had- handadaada internetka imailka khiyaanada ammaanka nambarka sirta ah safaricom secua fiber internet ee ganacsiga ayaa ku garab taagan safaricom business secua fiber ee ganacsiga waxay ku xaqiijinayaan in ay sugi doonaan xiriirkaaga internetka si aad adiga u noqoto qof ka horeeya dadka kale taasoo ay ku dheer tahay in ay kuu soo bandhigto qiimaynta khatarta internetka ee ganacsigaaga meheradaada ayay imaanayaan si ay u hubiyaan oo kaala taliyaan isbedelada u baahan in la sameeyo si aad si buuxda u noqoto mid badqaba la saaxiib maantaba internet oo fiber ah oo xawaaro sarreeya la ysku halayn karo oo sugan aad ku helayso laga bilaabo saddex kun oo shilin bishiiba oo sidoo kale leh ruuter bilaasha iyo weliba rakibid bilaasha waxaan bixinaa xermo kala duwan oo loogu talagalay xawaaraha ilaa wan g p p s hel internet ammaana oo faybara isku xirka ganacsigaaga oo aad ka helayso safaricom business haddaba ka hel shabakadda w w w business safaricom c o k e waa tahay dhegeyste dhammaan ardayda dhammeeyey fasalka afaraad ee form four miyaad seegtay arjigii ugu dambeeyey ee koorsada cups waa k u c c p s mise miyaad ku guuldaraysatay inaad hubiso koorsa inta lagu guda jiro dabweegistii koowaad ee xulashada ee dhammaatay toddobadii juun ee sannadkan adeega meelaynta dhexe ee jaamacadaha iyo weliba kulliyadda kenya ee loo yaqaano cups waxay ku siinaysaa fursad waa fursad kale oo aad ku gasho shabakadda si aad u xulato koorsooyinka jaamacadaha iyo machadyada farsamada shabakadda waxaa la furay juun lix iyo tobankeeda waxayna ku eg tahay ilaa toddoba iyo labaatankeeda ee sannadkan labada kun saddex iyo labaatanka ee ardaydii k c s c da sameeyey sanadkii labadii kun laba iyo labaatankii ee aan helin koorso ama seegay wakhtigii ugu dambeeyey ee codsiga markaad haysato ama aad heshayba buundada ciplas iyo wixii ka sarreeya imtixaankii k c s c waxaad jaamacad rabto ama jaamacad aad rabto ka codsan kartaa koorsaha shahaadiga digrii ama shahaadada digriiga dhegeyste haddii aad leedahay dhibcaha dhexe sida c plain ilaa iyo e oo aad u fadhiisatay imtixaanka intii u dhexaysay sanadkii labadii kun kow iyo labaatankii ilaa iyo sanadkii labadii kun waxaa jira koorsooyin badan oo farsamo ah oo adigu lagugu talagalay dhibcaad doontaba haysatee ama dhibcahaad doontaba hayso dhegeyste waxaad heli kartaa koorsada dhanka farsamada gacanta ama dibloma ee macadka farsamada gacanta ee qaranka iyo macadyada kale ee dadweynaha booqo students cubs net oo dooro koorso u dhigma dhibcahaaga ama buundadaada wakhtiga kama dambaysta ah waa toddoba iyo labaatanka bishan juun ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka yaysan ku seegin fursaddan dhegeyste wixii faahfaahinna booqo shabakadda cubs ee www cubs ac k e waa tahay aan soo qabto ee qadar adeega qaybta kaa barnaamijka dhegeysta ee ugu dambe intaan dhegeystayaasha fursadda mar kale dib ugu laabanin safaricom had iyo jeer waxay u taagan tahay inay qanciso macaamiisheeda islamarkaana ka xaqabtirto adeegyada ay u baahan yihiin haatan waxay ku keentay gomukana go monthly oo macaamiisha u ogolaanaysa inay helaan qiimaha lacagtooda ama xakamaynta qarashaadkooda iyagoo weli haysta xorriyadda doorashada haddii ay rabaan dhanka wicitaanka fariinta gaaban ama deta bendle ee adeega internetka waxaaba intaa dheer dhegeyste in gomokana gomanthly lagu guulaysanayo abaalmarino kala duwan ilaa hal milyan uu qofka ku guulaysanayo bil walba waa hal milyan oo shilinka dalka dhegeyste waxaa sidoo kale jira ilaa soddon milyan oo abaalmarino ah dambeeya ma gaaro doqon calaf mana dhegeyste haddaba yaysan ku seegin fursaddan qof walbana waa guulayste si aad u iibsato adeega gomokana gomanthly waxaad garaacaysaa xidig shan afar afar afar gees wastar five four four hash ama waxaad booqanaysaa abka my safaricom si aad maantaba uga mid noqoto guulaystaha abaalmarinadan qiimaha badan waxaa kaloo lagu guulaysan ilaa toban kun oo shilin dhegeyste oo markiiba imbesa lagu soo gelinayo ida weliba adeegyada internetka maxaa ku geliyey mashquulka ayaa weliba kaarkiibaa iga dhammaaday kaarkiibaa iga go'ay internet ma haysto fariin gaaban ma diri karo safaricom waxay ku leedahay waxaasi ka soo gudub iminka dhabdheh adeega gomanthly oo dhammaan waxyaabahaasi adiga aad ku helayso qof walbana waa guulaysta dhegeyste si aad u iibsato adeega gomokana gomanthly waxaad garaacaysaa oo keliya xidig shan afar afar afar gees waa star five four four hash ama waxaad booqanaysaa abka my safaricom si aad maanta uga mid noqoto guulaystaha abaalmarinadan qiimaha badan dhegeyste waxaanu ku leenahay maantaba ka faa'iidayso oo waxaaba intaa ku dheerin adeega gomanthly ay ku heli karaan taleefanada casriga ka faa'iidayso adeega shirkadda isgaarsiinta safaricom ee gomanthly waa adeega aad ku helayso wicitaan dhanka internetka ma adeega internetka iyo weliba fariinta gaaban ee s m s-ka loo yaqaano qof walbana waa guulayste si aad u iisatona adeega gomoka na gomanthly garaac xidig shan afar afar afar gees waa star five four four hash ama waxaad booqanaysaa abka my safaricom si aad maantaba uga mid noqoto guulaystaha abaalmarinadan qiimaha badan waa tahay dhegeystayaal aan ka gudbo qadaradaasi adeega qaybta ka barnaamijka iminkaan dib ugu soo laabto barnaamijka hogaanka xaaladda dalka arrimaha siyaasadda daqiiqadii ugu dambeeyey ee barnaamijka aanu ku guda jirnaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa qaadka tooska ee dhegeystayaashu soo beegsan karaan haddii aan dib kugu celiyo waxaabayaan maanta barnaamijka ku eegana dhegeystayaal waxaanu uga hadlaynay sidoo kalena maanta aanu ku falanqeynaynay hogaamiyaha mucaaradka raila odinga raila oo aan ogsoonahay in markaasi doorashadii labadii kun laba iyo labaatankii bishii sideedaad dalka ka dhacday in looga guulaystay kadib waxa uu bilaabay dibadbaxyo iyo weliba maandhamaano laakiin haddana waxaay dad badan qabeen inuu awooddiisa ku muujin doono dhankaasi iyo baarlamaanka balse waxaa leeyahay mar kale ayuu dhulka ku dhacay oo uu kufay dhegaystayaal iyadoo markanne eedda dusha laga saarayo xildhibaanadii isagu isku xisbiga ee ahaayeen xildhibaanadii o d m iyo azimio dhegaystayaal iminka waxay qabaan qaar ka mid ah khubarada siyaasadda in raila odinga uu markaasi maadaama uu dhulka ku dhacay waddada keliya u furan uu kor ugu soo istaagi kara ay tahay inuu maandhamano uu dib ugu laabto taasi u suurtagelinayso in shacbiyad badan uu helo maadaama qiimaha sare nolosha ay sare u kici karaan ama us- u kici doonaan maalmaha soo socda taasina u saamaxayso in markaasi uu helo shacbiyad badan iyo weliba dadka iyagu ka carisan qiimaha sare ee nolosha inay mar kale dhankiisa aadaan dhegeyste sida warataa maxaana la gudboon reela odinga ma waxaad leedahay maadaama iminka dhulka uu yaallo halkaasi sii fadhi mise waxaad leedahay maandhamaano iyo dibadbax dib ugu laabo si awoodaada mar kale aad markaasi u soo muujiso dhegeystayaasha wicitaanada ku jiro aan siina fursadda star f m hallow waa ka gudbayaa reverse call ma soconayo star f m hallow soo dhow raadi ana ka dheero fadlan waa dhow walaalkay waa ku salaamaa boqol toban iyo afarta qur-aanka cadiisa kugu salaama waa kaa qade raadi aan ka dheero fadlan
ah walaalo isaaq ali yidhi ha haye isaaq halkee joogtaa insaa a jooga walaalkay meel dagxarin la yidhaah waa tahay barnaamijku waa la socotaa
si fiican Mhm. maxaad inuu soo biirinaysaa fikirkaaga walaalo horta waxaan kugu beerina horta waxaa la dhahay waxaa la yidhi dadka waxaa ugu xunaa la dhahay ragga waxaa ugu xunaa la dhahay horta nimaana kaa tegayni aanu kuu turayn waa gart
horta waa ninkan hadda rayla oo kale maxaa ula jeedaa kuuna turu mahay kaana tegi mahay haye oo waa laisla jiraa haye
waxaa kaloo la dhahay haddana ragna mi ragna waxba uma ogi haye
markaan wax sugur dad ugu horreeya as- as ku soo maanin baaya sugur as ku sii maanin bihaya haye
markaan kursiga soo geli doonina ilaahay yaa og laakiin waxaa waa shicibkiisa inta horta kursiga soo gelin ka hora wax banaanka lagu nacaa jira oo banaanka lagu nacayo sidaas u dhaqmaa iyo sidaas waxyeelaa asaga wuxuu leeyahay dad baan u danaynayaa miyaa lagu nacayaa tallaabadaas may lagu nicmaayo hadiiba inaad iska safro magaa wakti badanaas doorasho galiyo iska labaad galiyo iskala saddexaad jawaab magaanoos dadka la jaan qaados dawladda la jaan qaados magaan waxaanoo maandhamaandho iyo waxaanoo macaar iska daya fiicnaan leh hadda dhulku ayuu mar kale ku kufay oo xildhibaanadii garabkiisa ahaa ayaa ka baxay maxaa la gudboon hadda markaan he ilaahay guulaasoo moogeen moogeen alla dheh hadaaba magaan he garabkiisa laga baxooda ninka kugu helkaybadaas kaa taga magaanos kaligaa cidlo soo rogoysa kaligaa aan waxba ma geli karti waayahay
markaan walaalkay waxaan kusoo koobaa bal horta ummadda iyo dhulka ha u naxa oo ilaahay kumaqaadaasta dawladda ha la jaan qaado dawladda ha la qabsado oo waxaanoo macaarada waxbaba kuhelayn ha iska dhaafa dhila isaaq waa mahadsan tahay waana ku salaama shukran star f m hallow
alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
soomano balanbala soo dhow soo mare nawarta waan dhow yahay haye haye horta inay qabsan aniga waan sugayni haye inay middan qabsani haye
twenty twenty two baan sheegno inay uu maarata waxba helaynin tan inay meel mari annaga waan arkayni haye
wax maaan dhammaanoo la dhaho oo dib loo soo kicinna warkeeda ma yaallo haye meeshan dawladda ka dhisan haye
qaynuun baa yaallaa haye
xakaamadda wax ku soo waayey baarlamaanka wax ka waayey dadweynahan sakaraadka muxuu ka qaban markan laakiin wuxuu leeyahay e, nolosha s- qiimaha ayaa sare u kacaya canshuuro badan ayaa isku soo rugayaa dadkayga ayaan dhinac ka raacaya ayuu leeyahay oo aan u doodaya waxaa dantiisa maaha waxaa annagayna qusaysaa haye isaga laakiin waa hogaamiyaha malaayiin qof wax ilaahay leey uu hogaamin ma jire waddan buu inuu dhimee haye maandhamaano haddii la qaado miciishada way kasii dari sidee oo sii daraysaa haddii jidadka waa la xiri iyo waxyaalaha la jijibin doonaa oo hanti boob bay keeni doonaan haye oo hadda maandhamaano keli ma qaadi rabaan odayga hadda dhulka ayuu yaallaa maxaa la gudboon soo mane inuu iska samro oo egan boond oo iska aado gaari makooni iyo dhagaa la sheegaya la saaray waa la saaray maxaa ula jeedaa gaari makoonaha
barasarduqo ruto murin gaari makooni la saarayo boondo waan geynaynaa
Hore, waa waa waa hadal siyaasadeed dabcan marka anigu waxaan leeyahay ninkan boondo waa iska tago beertiisa iska abuurto cimri buu gaaray waddankan maandhamaano iyo qayli iyo waxa uma baahno waa waddan xor eh waa- canshuurta diyaar baa loo la bixiyo wax noogula qabtan waan rabnaa marka amnina waan haysanaa Eh, duqan ka samro soo mane qiimaha sare ee nolosha maxaa laga yeelayaa way iska digi insha alla hadda soomaaliya waa la furayaa uganda waa la furayaa waxyaalaha annaga kala furnaan waxa way kala socon doontaa waa garta marka maandhamaano hadduu keeno dhib baa sii kici aad waa mahadsan tahay waa ku salaamay thank you star f m hallow calaykum salaam waraxma nuur soo dhow saxiib waan kaa qaada saaka telefoonka waa ka dheer tahay show
kama dheeri kama dheeri waa udhowe haye haye barnaamijku waa la socotaa
barnaamijka aada aan ula socdaaye haye
markaan barnaamij maalinkii hore u gala mm
midaan horta maalinkii hore hataa doorashadu istaageen waxaan ninkan dhibkaana iska dhaafa haye
waxba arki maaye haye
ku qabso ku qabi maysida ama aan amaan caree amaan oladi waa wixiisee haye
markaan haddiiba baasha aad intaasoo goor aniga laba goor saddex goor haddaan ka hore soo doortay haye
waana dadka dhacaan kula jiro asaga la- laakiin safartaan ma doorin haye
marka dadweyneaad u qaylina ma lehena meel waxaa waaye meelaad wax ka raadinaa dadweyneaad kicinayaa dadweynihii dhexdiisaas inaad isu dardar rabaa haddii adig sinna aad ka shaqaysana sinna unbaa ku heli waa tahay nuur eh, xildhibaanadii mucaaradka ahaa ee o d m iskala tirsanaayeen ayaa garabkiisa ka baxay hadda dhulka ayuu yaalaa maxaa la gudboon
waxaa la gudboon inaad ciddiisa iska fadhiiso ninkaa nin weynoo daawaa cuntada ciddiisa taalla oo ku filan tahay hantida ciddiisa taalla oo ku filan tahay dabada dhulka aad dhigta jawaarihiisa iska raacda dantiisa iska qabsada dadkaana iska dhexbaxa oo waxaanoo dhibaatada iska dhaafo dadweynaha wax u qabana male kii sabadaryeela dadka kale wax saartaa la yidhi waa tahay aad baad umahadsan tahay
oo salaam adigana thank you wuu mahadsan yahay eh, nuur dhankaasi iyo mandheera iyo nagso ayaan filaya saaxiibka barnaamijka iyo waxaa naga mahad celinayaa war saaxiibka kale aan siino star f m hallow
halo saaxfan soo dhowow
adoo yahay magacaaga
magaca waa cali edin haye haye waxaan ka socoyaa madhera waa gaad barnaamijka waa la socotaa ka fiican haye maxaa inugu soo biirinaysaa waxaan kusoo berinayaa mm reila muddo badan ayuu soo istaagay waa garta
intaasoo jeer aan soo daranay waa yahay nasiibkiisa ayaa u diiday sax
waxaan dhihi lahaa mm rabshada waddanka ha ka joojiyo meel ha fariisto haye aad buu mahadsan yahay star f m hallow
halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
walaa faadumaa liidhaa nairobi aan kaa soo waxa waa ku soo dhaweynayaa faaduma
waan dhowahay barnaamijka ma la socotaa haa waan la socdaa haye haye walaala horta maciishada waad aragta horta ay u socoto sax
horta raila waxaa way ha laga duuleysto laakiin hadda dhibka lagu jiro ma hadduu asada soo geli lahay waxay la tahay dhibka hadda lagu jiro in lagu jireen haye
waxaan saa u leeyahay waxaa way horta dadka bila'aadanka kenyaanta hadda ana soomaaliyaa nahay laakiin kenyaan hadda nairobi aan deganahay kenyaanta dhibka haysta waad yaabaysaa sax
dhibta wuxuu u haystaa ninka berwe oo maanta laba boqol soo helay labadii boqol muxuutu iibsanayaa sax
marka waxaa waaye horta haddii lasii wado hata haddii la dhaho mudaaharaadka lasii wado dhib baa imaan karaa mm inaa farahasta baxdaabaa dhici kartaaba waa garta
hadda waad aragtaa suudaan kartuun rooti adig wariyaa tahay rooti kace ay saa u noqotay sax
rootiaa la dhahay intaasaa loo intaasaa hel intaasaa lagu daray waa garta
marka horta waxaa waaye danooda ma jirto hadda maaragtaaye Wa- Eh, waa yahay faaduma een, odayga hadda waad la socotaa xildhibaanadii garabkiisa mucaaradka ee la rabay inay u hiiliyaan baarlamaanka garabkiisa ay ka baxeen dhabarka ay aadiyeen hadda mar kale ayuu baarlamaanka ku dhex kufay maxaa la gudboon
horta xildhibaanyaha waxaa waaye hunduri ay raaceen ma oshie garabkii waxaa waaye waxay ooda tadeen waa hunduri haye
hunduri amaad waxay siinaa wey nin labo maanta gurigiisa utuu dhismi lahaay buu qabanayaa buu aadayaa waxaa waye nimankaas waxaa waye ninkaas way la soo halgameen waxay ninka haddana darabka ooga baxeen waxaa waye waxaa waye madaxweynimadii ruutoo hele haddana amaad wax kay siinaa wey waa garta
hunduri unbay u raaceen hadda waxay u raaceen maba aqaanaba ani marka hadda dadku waxay leeyihiin odayga ha iskaga fadhiisto
hadda inuu fadhiista wayba muxuu muxuu batwaad lahaa hadda haddii ba la sii kiciyo oo bini-aadanka dacanadaad waan raacsanahay hadda hadduu maaragtay aan u leeyahay maaragtay uley madaaraadan kadha aan aan leeyahay maxay hede waxaan wax- sar buu u kacee waxaan racsanaya hadda ba bishii toddobaada kasii daranaa lagu sii leeyahay mm marka sabcidii asadow sii raacaya hadhow dhibaa imaanaya haye
marka waxaan dhiraa lista aamusa maxaa la yeelaya hadda wax kaloo la dhahayo malahe aad waa mahadsan tahay faaduma way mahadsan tahay nairobi inaga soo heesay dhegeystiya ugu dambeeyaan fursadda barnaamijka u siiya ay ahayd saaxiibada iminka qaadka soo beegsan iyaguna waan ka raaligelinayaa dabcan saddex daqiiqo ilaa afar daqiiqo ayaanu dhaafnay wakhtigii markaasi aanu barnaamijka soo gabagabayn lahayn way mahadsan yihiin saaxiibada dhammaan kuwa markaasi ina dhegeysanaya iyo kuwa ka soo qayb qaatay barnaamijka waan uga mahad celinaya dhammaantood barnaamijka hogaanka arrimaha siyaasadda xaaladda dalka waxau inoo soo bilowday qadar siddeed iyo barkii subaxnimo dhegeystayaal waxaana idinla socodsiinaya idiin soo saaray sidoo kalena idiin farsamaynaya anigoo ah musaab ismaaciil kulanka xigeen dib u kulmi doonaa hadduu eebbe yidhaahdo intaasi ka hor waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo